shashadadigataa shirkaysato kuba shamuntaayo jaladhiga taabku kala shubadka juushaan ku yimaad qaboobtamidoshagtiba shirixyadiiyo kuruskiyo bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka dood wadaag ee raadiyaha cadaado oo si toosa caawa idiga imaanaya stuudiyaha koowaad ee raadiyo cadaado barnaamijka dood wadaag sidoo kale waxaa si toosa u tabiya raadiyaha hayaan oo ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka dood wadaag dhegaystayaal caawa waxaanu kaga hadli doonnaa heshiiskii dhowaan ay gaareen maamulada galmudug iyo puntland ee ku aadana nabadda magaalada gaalkacyo ee xarunta waa nabadda gobolka mudug dadka halkaasi wada dega waxaa dhegaystayaal barnaamijka marti inoogu ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo iyaguna barnaamijka qayb ka noqon doona haddii allah waddan raalli ka noqdo waxaan sidoo kale idiinsoo gudbin doonaa codadka ama kelmadihii ay ka yidhaahdeen heshiiskaasi madaxda madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland camey iyo maxamed xaashi carabey dhegaystayaashuna sidoo kale barnaamijka qayb bay ka noqon doonaan haddii allaha waddan raalli ka noqdo istuudiyaha koowaad ee cadaado ee raadiyaha cadaado farsamada waajile dhanka magaalada gaalkacyana waa xasan cabdiraxmaan fantastic anigoo sharmaarkaana barnaamijka waa inala socodsiin doonaa dhegaystayaal ee u diyaargaro wanaagsan barnaamijka dood wadaag
shekada socotaanu sheeku nahe kaasheexa wixiina sharaf dilaye kaasheexa wixiina sharaf dilaye shida nala joogtay bax shida naga bax jar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax jar soo socota dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu lahay shimbirtii nabadee shimbirtii nabadee shalayta buubtay shuuta u soodeg shida nala joogtay bax shida naga bax shaar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shaar soo socota dayran insha allah shuushkeenuna waa shafeecu laahiya shimbirtii nabadee shalayta buubtay shuuta u soodeg
aliiba shilalkay shashadadigataa shirkaysato ula shamuntaayo jalandhiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qalboobtamidshagtiba shirixyadiiyo kuruskiyo shaalmaydhaqda inuu la shuubtiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha jalowda uga dhici bay shucubta ku dhaga'an raggeliyo soomaaliya shalayta cadowgeedii u showrin qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo qodahayay duminu shayilo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray الشيحة وحين شرب إليه الشيحة وحين شرب إليه شكرا صعدتان وشيقنا كشحا وحين شربت ليه كشحا وحين شربت ليه
waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan waa habeennimo sabtii ay soo gelayso jimcan ay sii baxayso taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo toddoba dhegeystayaal barnaamijka sidaan idiin sheegnay dood wadaag waxaan ku soo qaadanaynaa toddobaadkan aanu kaga hadlaynaa heshiiskii dhowaan ay gaareen maamulada puntland iyo galmudug ay ku aadanaa colaadda gobolka mudug ku soo noqnoqotay haddaba barnaamijka waxaa stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado marti igu ah oo halkan fadhiya wasiirka dastuur wasiirka hore dastuurka dib u heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal sheekh mursal cabdiraxmaan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug iyo sidoo kale abshir cabdi shiiqow wasiirka sboortiska wasiir ku-xigeenka sboortiska iyo dhallinyarada galmudug sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka noqon doona een cabdirashiid xaashi cartan guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug iyo sidoo kale xasan maxamed khaliif oo isaguna ah guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland waxaa sidoo kale barnaamijka isagana qayb ka noqon doona wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha ahna afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo isaguna barnaamijka nagala qayb qaadan doona insha allah haddaba madaxda een fadhida stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado ayaan ugu horrayn kusoo dhaweynaya ugu horrayn aan ku hormaro wasiir waa wasiirkii hore ee dastuurkii dib u heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal cismaan kusoo dhowow stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado aad iyo aad mahadsan tahay waa dhowahay dhammaan waa salaamaya dhammaan raadiyaha ixsaan iyo ka qaybgalayaasha meel kastoo joogaan kuwa puntland jooga iyo kuwa galmudug ku sugan meel kastaba aad baanan ugu dhowaha aad umahadsan yahay raadiyaha cadaado iyo raadiyaha hayaan ayaa barnaamijka tebinaya raadiyo hayaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayay ka tebinayaan dhegeystayaashana waxay kala socdaan muujada f m ka dherkeedu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed oo ay ka dhegaysanayaan magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku dhow dhow halka cadaadana kala socotaan raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan caalamkao dhanna aalada live streamka oo si toosaad nooga dhegaysanaysaan raadiyo cadaado websitekeeda w w dot radio cadaado dot com iyo hobyo media dot com oo aanu bahwadaagnahay n aan kusoo dhaweeyey mar kale wasiirka awqaafta arrimaha diinta galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan sacaadta wasiir kusoo dhowow stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado
waa dhowahay waa mahadsan tihiin dhammaan mas-uuliyiinta iyo idaacadda ama idaacadaha iyo inta goobjoogayaasha dhammaantood waa dhowahay insha allah waan idin mahad celinaya dhammaanteen waa mahadsan yahay markaan aan kusoo dhoweeyo wasiir ku-xigeenka sboortiska iyo dhallinyarada abshir cabdi shiikow oo isaguna ka mid ah madaxda martida caawa barnaamijka inoogu ah mudane soo dhowow
wadhowa waa mahadsantaha raadiyo cadaado iyo dhammaan dadka dhegeystayaasha ah caawa halka naga dhegeysanaya salaamintii asalamu calaykum waraxmatullah aad u mahadsan yahay wasiirka waxaa sidoo kale iyagana goordhow dhegeystayaal aanu qadka soo gelayna guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug iyo puntland iyo sidoo kale afhayeenka maamulka puntland quraan jecel haddii allah uu daraalli ka noqdo dhegeystayaashuna barnaamijka qayb bay ka noqon doonaan waxaan sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka intaanu ku guda jirno idiinsoo gudbin doona oo idin- idinla wadaagi doonaa khudbooyinkii ama hadalladii ay jeediyeen madaxda madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug xilligii heshiiska uu ka socday magaalada gaalkacyo iyo kormeerro ay ku tageen deegaano ka tirsan gobolka mudug oo iyadu ay ka taagnaayeen colaad ee muddooyinkan dambe barnaamijka ee dhegeystayaal haddii allah uu dan raalli ka noqdo idinka laftigeenu qayb baad ka noqon doontaan barnaamijka waad nagala qayb qaadan doontaan ee haddii allah uu dan raalli ka noqdo waanu soo dhoweynaynaa fikirkeena barnaamijka ayaanu dhegeystayaal ee insha allah goor dhow ee gudageli doonaa
shirta la qabtaba adooshina warshuushla nabadda shaashayniyo shikaatiyo dad shuhuubala iyo shaloombiyo qura waxsiishida iyo dad shahoor hadab shikorsamaho adoo shayba sheeka nuxur daran la sharan shoro meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro shiro danta good u shuureeyo noo sheega wanaag la shaaci karo bushimihi sharwado shib naga shirka la qabtaba adooshina warshuushla nabadda shaashayniyo shikaatiyo dad shuhuubala iyo shaloombiyo qura waxsiish weliba sheegtana xurdaran la sharshaaro meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ha laga shiro
Shira, shira.
jiro danta guud u shuurayo noo sheega wanaag la shaacin karo ku shimihisan wado shib naga dhahaa
hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaan barnaamijka ayaan guda gelaynaa ee ugu horreyn ee waxaan jecelnahay dhegeystayaal inaanu idinla wadaagno magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ee maalmo ama o- ee waqtiyadan soo dhaafnay ka socday ee wadahadal u dhexeeyey maamulada galmudug iyo puntland oo lagu heshiisiinayey dadka dega gobolka mudug islamarkaana lagu dhameynayay colaadaha halkaasi ka taagnaa ee heshiiskaas oo maaragtay ay garwadeen ka ahaayeen labada madaxweyne ku-xigeen ee puntland iyo galmudug camey iyo sidoo kale ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa markii ee kulamadaasi muddo ay socdeen kadib waxaa laga soo saaray ee warmartiyeed ama een hadal ee loogu talagalay een qoraal ah oo laga soo saaray waxaana akhriyey ama ka hadlay arrimahaasi wasiirka dastuurka dib u heshiisiinta galmudug ee maxamed cabdi colaad waxaana ee xilligaasi hadalladiisi ka mid ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warmartiye sideeda sebtembar laba kun toban iyo toddoba kadib shir muddo shan beri ah uga socday maamulka galmudug iyo puntland magaalada gaalkacyo loogana hadlayay sidii loo xasilin lahaa xaaladaha colaadeed ee ka jira deegaanada dhul daaqsimeedka baadiyaha iyo weliba in xal loo helo dhibaatooyinka ka dhashay dagaa ee, ka dhashay dagaaladii horey magaalada uga dhacay waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku xusan number one in laga hortago wixii keeni kara colaad iyo dagaal lana joojiyo wixii dhaqdhaqaaq ciidan ah lana hubiyo ciidamada labada dhan ay kala joogaan xeryahooda si waafaqsan heshiisyadii xabad joojinta ee horey loo gaadhay lana kormeero goobaha colaada ay ka jirto nambarka labaad waxaa lagu waxaa lagu baaqay laguna heshiiyey in lays la qaato nabadda lana gaarsiiyo guud ahaan dadka reer puntland iyo galmudug waxaa la- namber saddex waxaa la isku afgartay muddo sagaashan cisho gudahood ah in lagu qabto shirweyne dib u heshiisiineed oo lagu xalinayo khilaafaadka dhammaan khilaafaadka gobolka mudug labada maamulna ay dhisaan guddiyo farsamo number afar in labada maamul ay si dhammaystiran u hirgeliyaan heshiiskii la saxiixday labiyo labaatankii juun toban iyo toddoba toban iyo toddoba iyo kuwii ka horeeyeyba nambarka shanaad in la furo waddooyinka xiran lana kormeero hirgelinta heshiisyadii xabad joojinta nambarka lixaad in la sii wado shirarka dib u heshiisii dhacdooyin wixii dhacdooyin wixii dhacdooyin bilaabo- soo bilaabo dhacdadii ballibusle maamuladana ay ka taageeraan fududeynta xal u helista dhacdooyinkaas nambarka toddobaad in culamaa udiinka ganacsatada iyo jaaliyadaha gobolku ay si firfircoon uga qayb qaataan ka shaqaynta sidii loogu gaari lahaa nabad baahsan oo ka dhalata gobolka mudug nambarka sideedaad waxaa la isku raacay lana dhisay guddi nabadda ka shaqeeya labada nood labada nood labada dhinacba nambarka sagaalaad in guddiga nabad nabadda labada dhinac ay ka soo shaqeeyaan xeer lagu xakamaynayo dhacdooyinka faldambiyeedyada afarka tobnaad ka tobnaad in fidno wade loo aqoonsado meelna looga soo wada jeesto ciddii ka hor timaada hirgelinta nabadda iyo dib u heshointa dadka walaalaha ah ee galmudug iyo puntland wabilah
taag dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa ee wasiirka dastuurkii dib u heshiisiinta galmudug ee maxamed cabdicolaad oo isagu akrinayay ee qoraalkii ama heshiiskii maamulada galmudug iyo puntland ay ku gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuna aadana colaada ee gobolkaasi kusoo noqnoqotay waxaa ee iminka si toosa qadka taleefonka ugu jira magaalada gaalkacyo ee guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan gudoomiye ugu horeyn kusoo dhawow raadiyaha cadaado iyo idaacadda hayaan oo si toosa barnaamijkan caawa u tabinaya waa gartay marka guddoomiye dabcan waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka qeyb qaadanayey heshiiskaas iyo sidii maaragtay nabad waarta loogu hela gobolka mudug bal ka waran maaragtay haddii aad sii bidhaamiso heshiisyadaas iyo maaragtay waxyaabaha ka soo baxay ilaa hadda tallaabooyinka xiga ee la qaaday
bismillahi rahmaan raxiim mudan soomaalka wafaasantaa sifada aad ufiisay oo ku saabsan arrimaha gobolka iyo nabadeynteeda mudana saad la socotid xaaladaha maaragtay dib heshiisiinta iyo colaadaha iyo waxyaalaha ka dhacay gobolkan ay runtii ama soo noqdo aada u fara badan yihiin waxayna mudan tahay in maarkaysaa in si dhab ah oo laiskala ogaado oo loo dabagalo dhigta meesha ay ka jirto iyo xa- iyo xabka loogu gudbi karo ama xalka waxa loo arka sidaa la socotid dhawaanahan waxaa jiray heshiisya ee maaragtay labada madaxweyne ku-xigeen ay dhawaan yimaadeen iyo wasuud ay hogaaminayeen si in dhacdooyinka soo cusboonaaday iyo waxyaalaha dhadhacaya xal looga gaaro dhaato lamidana heshiisyo kale horo madaxweyneyaasha hore ay gaareen ay wajaheen ilaa shan heshiis intaba waxaa la raadinayay in xal la helaa oo nabaddu ay noqoto mid lagu wada naaloodo oo gobolka mudug gaar ahaan iyo magaalada gaalkacyo waxaan aaminsannahay mar kastaba intii lawada joogo oo lawada nool yahay labadii noolba ama maamulka ha noqoto ama shacbigan iska soconayo laakiin waxaa haboon oo qurxoon oo muuqda waxaa waaye in xal laga gaaraa marka anagu waxaan diyaaru nahay oo marba u taaganahay oo heelanahay in xal la helaa in nabad la helaa
waa garta marka n man- maadaama heshiis la gaaray e, waxaa jiray socdaallo lagu kala bixiyey e, deegaanada maaragtay dhulka miyiga ee inta badan colaaduhu ay ka dhacaan bal ka waran iyada e, dhulkii aad tagteen dadkii aad la kulanteen maxaad kala hadlayseen
walaalaha heshiiska la gaaray ee wuxuu qayb ka yahay heshiisyadii hore oo kale oo la gaari jiray socdaalkuna eh, wuxuu ahaa ukurgelista xaaladda ka jirta doolda annaga dhinaceenaha waxay ahayd mar walbaba eh, inaan dadka reer miyiga ah eh, deegaanada roobabka aan si fiican uga degin ee galmudug ku dhaqan in ay helaan jaaniskii ahaa inay daaqa helaan inay helaan maaragtay eh, biyahoodii iyo sidii inay helaan soo dhaweyn Eh, inaan xaalado badan oo bini-aadanimo deegaanka ka jirto ee qayladhaanteeda shacbigaas anaga nooga imaanaysay Eh, intii wadahadalada lagu jiro waxyaalaha aan soo bandhigaynay kamid ahaa in hadday noqoto eh, wadahadaladii dambe labada madaxweyneha iyo hadday noqoto eh, guddiyadii isku dhafka aniga gobolkoore saaxiibkii xasan hogaaminayna iyo hadday noqoto wasiiradii toddobada qodobay gaareen intaasi waxay qayb ka ahayd eh, muujinta xaaladda meesha ka taagan Eh, xaaladihii aan kusoo aragnana hadle waxaa weye eh, eh, weliba ay fiicneed eh, sidii aan dalbana inaan helno eh, laakiin dadaalkeedan baan samayn doona oo ah anagoo wada joogno inaan soo eegno waxba waxa meesha ka jira Eh, eh, waxaan kusoo aragnana waxay ahayd dad eh, xoolahoodii iyo ayagii iyo biila-aan meesha ku hayso oo naqla ka raalinaya zoonka ay yaqaaniin dhul ay awalba deganaan jireen ama ay daaqoodu yaqaanaan ama roob kuliyar loo soo raacay laakiin ay adag tahay sidii biyo ku helaan oo habeen iyo maalin iyo habeen iyo maalinna lasii wado xoolaha gadaal loo soo celinayo Eh, habeen iyo maalinna lasoo wado Eh, taasoo markaa dhibaato ku noqotay dadka reer miyiga ahaa Eh, iyo cabashooyin ay ka qabaan ma arkaysaa inaysan eh, biyaha ugu dhow hal kilomitrin jiro iyagoo jira inaysan heli karin Eh, haddana ay ku andacoonayaan inay eh, rabaan aysan colaad biyo ku cabin oo ay yihiin nabad wax ku rabaan yaa ay raadinayaan ay yihiin biyo ay dad ceesha ayaga wax ka qateen ama awoodayaashood qadeen ama maaragtay waan laisu diidanayn oo lawada garanayo marka eh, anaga waxaan lahayn eh, war dadkan sidaan u dhibaataysan maanta wax kale kama hadli karno daaqii biyaan ka hadlayna iyo dadkan xaaladan sida adag looga bixi lahaa xooluhuna waa lawada leeyahay soomaaliya o dhan baa iskale ninka dhaqanaya dhibkiisa u dheer yahay Eh, deegaankuna ilaahay baa ma arkaysa subxaana watacaala dadka ku abuuray oo lagala kala tegi maayo laakiin xal in loo arka markaa mushkiladan maanta taagan in laga baxa taasaan aragti annaga noocaas waxaan ka qabnay xag amaaneed iyo xag dhibaato dabcan arrimaha noocaasi ahaayeen waxaan soo ogaanana hadda madaxweynihii baan qaadnay oo yeli waxaan qirayaa inaan maanta dhibka meesha uu ka jiro uu sax yahay waxaan ogaaday oo socodkeeda ku ogaaday xaaladda bani-aadamnimo iyo dadka sida u dhibaataysay inay jirto taasna warbaahinta dee waxaa qaybta ahaydeen socdaalkiisi wayna fiicnaan lahayd haddii madaxda wada jirto sidaa loo wada arki lahaa in xal kusoo dhawaan lahaa maamuladii ama ay hoobtay ay haboon tahay meel haddii la rabo in xal la gaaraa meelaha cabashada ka imaanaya in madaxdu ay tagto hoos u ogaato lala kuulgalo lala sheekaysto ilaa ishaa macalin soomaalida tiraahdaa
waa mahadsantaha guddoomiye marar kalena dib kugu soo noqonaya insha allah barnaamijka dhegeystayaal siddeetan iyo siddeed dhibic shan raadiyo wacdaad ayaad ka dhegeysanaysaan iyo raadiyo hayaan oo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku yaala dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay habeen wanaagsan marti kale ayaa barnaamijka inoo fadhida sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna kala qayb qaadan doona dhegeystayaal bal insha allah waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa codadka madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha maam madaxweyne ku-xigeenka puntland oo iyaguna barnaamijka aan idigu soo gudbin doona kelmadihii ay ka yidhahdeen heshiiskii gaalkacyo iyo weliba kormeeradii ay ku tageen deegaano kala gedisan oo dhaca bariga gobolka mudug barnaamijkan weli dhegeystayaal ku guda jirnaa madaxda iyo mas-uuliyiin inta barnaamijka naga soo ajiibayna waan uga mahad celinaynaa sida qiimaha leh ee barnaamijka ay nagala qayb qaadanaya
Ocean Youth Center.
xarunta dhallinyarada ee ocean
Ababai, ababai, Ocean Youth Center.
warbal-kaalay ooglow ummadii baan la yaabee inan iyo barbaar iyo oday iyo indhaargarad ifriday aroortii xaggee loo ordayaa asturey war moogide ummadaan aad aragto isha waaga socotaa ooshin bay u ordahayaan oo aas-aaskii noloshiyo agab loo riyaaqiyo adduunyaba ku idishahay ee asaaga ayuu ku dhaafina orodoo hadeer gaar allaylehe goob laysku aaminay ooshin weeyoogsanow allah asturey intii lama huraanka ahayd waa kaa iloobaye arrimihii jacaylkiiyo arooskaan idlaynana goob loo asteeyaa ooshin noo samayso ubaxyada halkaas yaal ehel caashaq waa u danay abshirayso iyadana abshir afkaaga caana lagu qabay intaan aawilaayo haatan baad asiibtay ina keen hadeertaan
ayil hadduu ku haystood culays badan dareentana cudur weeye halise ooshin baa kaa caawin doontay orodoo iscaatee o war saaxiib kulamadeen dhowr mar bay baaqdeen ee maxaa xala sida moog baa tahay oo moogid miya ocean u center in magaalada laga furay oo ay tahaana hiilka dhallinyarada wixii hadda ka dambeeyana ha isku nuujin garoon aawey waa ocean u center war saaxiib maxaa ku yaala saaxiib maan filin in kobishiinkan aadka u macaan aan halkan ka helayo xageed ka heshaa oo ka cabtaa ocean youth center oo maxay tahay xarunta dhallinyarada iyo ciyaaraha ee ocean youth center war saaxiib kobishiinka keliya maahane ee waxaa laga helay xaruntan sidoo kale cabitaanima macaan iyo sidoo kale garoon aa ku ciyaartid adiga saaxiibka aan ku wada ciyaarne maandageysid waa diyaar saaxiib ocean youth center saaxiib waa meel u roon jimic
shirtida qabtaba adooshina warshuushlo nabada shaashayniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo urawaxsiishida iyo nashahoor hadalsha korsamaho adooshayba sheeka nuxur daran la sharanshor beelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro shirodanta good u shuureeyo noo sheega wanaag la shaaci karo bushimiya sharwadow shib naga shirki la qabtaba adooshina warshuushlo nabada shaashayniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo murawaxsiishida iyo lashahoor hadasha karsamaho adooshayba sheeka nuxur daran la sharshor beelshidee noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro shirodanta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo bushimihi sharwadow shib naga dhaha
waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka doodwadaag waxaanu raaligelin ka bixinaynaa dhanka magaalada gaalkacyo idaacadda hayaan oo qadar yar oo gaafa uu ku yimid dhinaca e internetka aad baan uga coodarana dhegeystayaal e, ama aaladda tabinta tooska ee live streamka E, barnaamijka ayaan ku guda jirnaa doodwadaag raadiyaha cadaado ayaa si toos idiga imaanaya sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya baahintiisa raadiyaha hayaan oo magaalada gaalkacyo ku yaala siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed waxaa markaan magaalada gaalkacyo qadka taleefonka si toosa ugu jira dhegeystayaal een, gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee maamulka puntland maxamuud jaamac oo isaguo ka mid ahaa madaxdii ee, maamulka ee, puntland ka socotay ee ka qayb qaatay heshiiskii magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale ee, nabaddii halkaasi lagu gaaray islamarkaana isaguo qayb ka ahaa wafdigii dhowaan tegay eh, dhanka eh, bariga magaalada gaalkacyo oo had iyo jeer colaadu ay ku soo noqnoqdeen Eh, gudoomiye soo dhowow eh, ku soo dhowow raadayaasha hayaan iyo radio cadaado
waan dhawahay walaal aad iyo aad waan dhawahay Een, ka waran eh, haddii aad si kooban sharaxaad uga bixiso eh, natiijadii ka soo baxday heshiiskii magaalada gaalkacyo ee lagu dhowaan lagu saxiixay iyo kormeeradii ay ku tagteen eh, dhulka miyiga
bismillahi raxmaan raxiim horta waan salaamayaa dhammaan eh, intana dhegaysanaysa eh, shacab iyo madaxba eh, waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, bacda salaam aad iyo aad baa aan kolley eh, shirkaasi kolley daabagelintiisa iyo hirgelintiisa eh, meesha doonta ha gaartay laakiin aad iyo aad baa la isugu xilqaamay labada madaxweyne ku-xigeen iyo mas-uuliyiin iyo odayaal intaba aad iyo aad baa la isugu xilqaamay meel fiicanna wuu gaaray sii wadisa iyo hirgelintiisana de ilaah xaggiisa ma aqaana kolley maamul ahaan annagu waxaan u diyaarsannahay inaan meel fiican gaarsiino Eh, shirkaasi eh, wuxuu soo bilowday baa la oran karaa eh, eh, sanadkii hore ee december wuxuu soo socda oo soo socda markii ugu dambeysay toddobiyi tobankii july ciidamo isku dhaf ayaa loo sameeyey eh, magaalada gaalkacyo Eh, sideedii agosto waxaa laga jaray eh, xarigii baa looga jaray Eh, waa la xiray boqolkii ugu horreeyey dafcadii ugu horreysay oo boqola ayaa ka soo baxday alxamdulilahi ugu dambeyn waxaa shir haddana isugu yimid eh, bishaan gudaheeda labada madaxweyne ku-xigeen ee timam ay hogaaminayeen oo wasiiro lahaa xildhibaano lahaa iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo odayaasha gobolka Eh, shirkaasi wuxuu socday afar maalmood Eh, saddex maalmood wuxuu ka dhacay dhinacan puntland hal maalina dhinaca galmudug buu ka dhacay waxaa ka soo baxay eh, qodobo Eh, waxaan u malaynayaa toban ka koobnaa qodobadaasi kulli wax dhan iyo dadka dalka halkan degan ee dan ugu jira ayuu ahaa Eh, kolley hadda intoodii badan way fuleen ma oranayo laakiin siday u fuli lahaayeen in la sii wado waa naga go-an tahay annaga maamul ahaan waana ogtahay markuu heshiis dhacayo Eh, caqabado badan buu leeyahay oo cadow badan buu leeyahay oo isdan aysan ugu jirin maanta tobanka oday oo shirkaas fadhida Eh, shan ka mid a in lasoo waco loo hanjabo way dhici kartaa dhinac walba oo dee ay noqonayso dadka aan nabadiidka ah ama wax walba ha noqotee ee nabadaas aysan dan ugu jirin sidaa og tahay ee gobolka mudug ee colaadiisuna dee dadkan oo dhan way ka weyn tahay inta hadda waddanka ka shaqaysa oo malaynayo ee dhammaantood way ka weyn tahay laakiin nabad waa la gaari karaa oo horumarna waxaa lagu gaaraa nabadoo la gaaro Eh, haddana kolley way bilaabatay insha allahu raxmaan inay guulaysatana waan rajaynaya maxaa yeelay madaxda sare iyo siyaasiyiinta way ka go-an tahay inay nabad gobolkaa noqdo haddii ayagu ka go-an tahayna dee ayagaa dalka hogaamiye insha allahu raxmaan eh, inta kalena way dhamaystirmaysaa haddii ilaa yidhaahdo Eh, waa garta marka eh, booqashaad ku tagteen dhulka miyiga oo dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin waxaana inta badan dagaalada iyo dhibaatadu ay dhex marto waa dadka reer miyiga dadkii aad u tagteen eh, maxaa kala kulanteen Eh, ma soo dhoweeyeen heshiiskii eh, magaalada gaalkacyo lagu gaaray
anigo run ahaantii dadka waa loo kala warramaayo intaan nabadda helin baa waxay yidhaahdaan reer hebel iyo meeshaas degan nabad ma rabaan annagu waan u tagnay waan la hadalnay eh, waxa jirana waan u sheegnay in nabadda la qaatana eh, waynala qaateen oo nabaddu diyaar bay u yihiin qof afar iyo labaatan saac iswaardiyeyn kara ama colaad ama dhiig diyaar u ahaan karana dadku ma aha Eh, marka hadda kolley dadkii lala hadlay ama ciidamo ha noqdaan ama remiyi ha noqdaane eh, dhammaantood way soo dhoweeyeen arrintan wayna u diyaarsan yihiin siday u fulin lahayd
Eh, waa kugu soo noqon doonaa eh, guddoomiye mar kale Een, eh, waa mahadsanyahay guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka maam waa guddoomiye ku-xigeenka eh, gobolka mudug ee maamulka puntland oo si toosa qadka teleefonka igu jiray maxamuud jaamac n bal insha allah sidoo kale waxaan jecelnahay inaanu barnaamijka nagala qayb qaadan doono afhayeenka maamulka puntland quraan jecel n haddii allah ugu dar raalli ka noqdo marka laakiin waxaan siin doonaa e, wasiir e, wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib u heshiisiinta e, maamulka galmudug cismaan maxamed cali socdaal oo muddo badan arrimaha dib u heshiisiinta ka shaqaynayey e, ayaan siin doonaa insha allah haddii allah ugu dar raalli ka noqdo e, mudane wasiir markaad degeysatay e, warbixinada ay bixiyeen labada mas-uul ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug iyo heshiiskii maaragtay e, e, la gaaray markaad dhegeysatay bal ka waran e, rajo intee la ka qabtaa in heshiiskaasi uu midho dhalo oo gobolka mudug dadka ku nool ay noqdaan dad maaragtay e, midooba oo maaragtay colaaddu ay dhammaato bismi illah mar kale eh, dhammaan waa idin salaamayaa eh, meel kasta joogtaan inta ka qayb qaadanaysa arrintan runtii eh, mudug eh, sida waqti dheer ay soo socotay aniga intaan hadda wasaaradda joogay dib u heshiisiinta eh, waxyaalo badan iyo wejiyo fara badan ayaan ku soo marnay barnaamijkan run ahaantii waxaan dhihi karaa marka runta xaqiiqda laga hadlo xilligan hadda la joogo ayuu ugu saameyn fiican yahay sababtoo ay tahay waxa weeyaan at least waxaa laysku daray ciidamada laysku daray ee konton oo si la sheegay oo kolleyba meel laysugu geeyey ee shaqada siday u qabteen iyo siday u bilaabeen wana warkan haya laakiin at least haddii laysku daray waa tilaabo hore loo qaaday waxaa kaloo tilaabo hore loo qaaday ayaa runtii in laysku yimid oo at least laysu yimid oo wax la sheeg sheegay oo wax lagu wax la gaaray iyaduna waa waxa lasoo dhaweeyey ugu fiican tahay laakiin midda xaqiiqdaa jirta waxay tahay arrimahaas maaragtay laga hadlo tirada badan oo heshiiska ku qoran qodobada ku qoran ee in la dabaqo waxaa saldhig u ah run ahaantii in ay ka hirgasho meelaha dhibaatada nabadgelyada ay ugu daran tahay oo ay ugu daran yihiin haddeer xilligan aan joogno muxuu ahaa dadka reer miyigaa dhibaatada haysata oo biyola-aanta ah oo maarata aan celasha biyaha wada cabi karin oo aan maarata isu imaan karinin waa waxa ugu khatarsan oo run ahaantii la rabay inay saamayn ku yeesho nabaddu marka waxaan leeyahay aniga waxaan aan dhahoba waa tilaabo hore loo qaaday waxa la gaaray heshiiska dhabtiisana insha allah waxaan rajaynayaa sida lagu ballamay heshiiska ku cad in la gaari doono qodoba laakiin aniga aragtayda waxaan leeyahay waan ugu baaqayaa labada dhinac baan ugu baaqaya waxay tahay macnaha warqado inta la heshiiso lagu heshiiyo madax isku timaado xaflada la dhigo ee dadka ee horey ugu daalan soomaaliya macnaa waxaa la rabaa waxaan baraatika laga dhigo oo qolo walba wixii lagu heshiiyey qodob kastoo lagu heshiiyey oo heshiiskaas ka mid ah qolo walba inay dhab uga soo baxdo midda la rabaa taa weeye middaas ayaa labada dhinacba ayaa wax u gasha macnaha inaan fadhinno weligeen labaatan jir mudug jooga labaatan jir mudug jooga allah uma ceeb qaarin inaan fadhinaa ma aha waa inaan hore u soconnaa waa in heshiiskaas la gaaray laga dhabeeyaa anugu haddaan soo koobana waxaan leeyahay hadda waxaa la marayaa meel hore looga sii socon karo waa diyo fiicanaa muuqata in hore looga sii wado oo heshiisyada waktiga dambe lagu ballansan yahay inay baraatiga noqdaan oo ay saamayso dadka masaakiinta ah oo labada dhinac jooga oo rafaadsan oo isu baahan mataqaanaa inay wax walba isku ah oo isu baahan ay kala maarmi karaynin in maaragtay runtii ay saamayso iyo arrimaha siyaasadda waxaan rabaa inaan kor ka sawiro sideedaba xaaladda mudug oo arrintaa mudug marka laga hadlo waa laba qaybood wey heshiiska laga rabaa midna waa mid siyaasadeed oo labada maamul ay siyaasiyan la rabo inay u heshiiyaan midna waxa weeye waa mid shacbi ah oo hore weliga u jiri jiray oo taagan oo haddana laga yaabo haddeer inay arrimaha siyaasaddii ay ku soo yeesheen matalan dagaalada reer miyiga iyo oo maaragtay cabitaanka iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan markii la siyaasadeeyo waa waxa ugu liita oo maaragtay runtii oo oo disaastarka keeni kara weeye waxaan leeyahay marka waxaan rabnaa baasha laba loo kala saaro arrimaha siyaasadda oo haddaba galmudug iyo puntland oo jira oo caadigaa la og yahay waa tartiib tartiib ah loo wado laakiin lama sugi karo oo dadku ma sugi karaan yacni dhibaatada shacbiga oo ay ka mid tahay matalan sida la sheegayo dad macnaha u jira biyo u jira kilomitr yar oo shan kilo toban kilomitr oo aadaya konton kilomitr u raadinaya soomaaliya waxaas macnaha inay ka dhex jiraan aad iyo aad ceeb noogu tahay marka taasoo kale waxaa la rabaa automatically in maaragtay muxuu ahaa tilaabo laga qaadaa loo baahanyay oo marka labada dhinac ay tilaabo ka qaadaan ayaa loo baahanyay haddaan suuro geli weyno dad ceel inay biyo ka wada cabaan waxa aan sheegaynaa waxay noqonayaan wax iska iska hadala marka waxaan leeyahay arrinta buddhigeeda waa arrimaha dadka reermiyiga oo dhibaataysan sidii loo nabaday lahaa ayada nabadda ha laga bilaabo aad iyo aadna waxaan ugu rajo qabaa arrintaas shararka dambe in yacni si effective ah oo oo run ah in wax loo gaari doono lagana gudbi doono mataqaana mar walbaba ee shir baa laisugu yimid iyo nabadaa dagaalaa sii socda iyo laysuma gudbi karo insha allah in aan ka gudubno oo dad soomaaliya wax wada qaybsado oo walaalo ahoo wax wada wadaago gobolka wada dhista inaan noqonnaan rajaynaya insha allah
waa mahadsan yahay wasiir cusmaan sidoo kale wasiirada dastuurka waa wasiirka awqaaftii arrimaha diinta sheekh mursal iyo wasiir ku-xigeenka dhalinyarada waan usoo noqon doonaa waxaa si toosa qadka teleefonka igu jira magaalada garowe waa wasiiro dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha ahna afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac qur-aan jecel mudane ku soo dhowow raadiyaha cadaado iyo raadiyaha hayaan oo ku kala yaala gaalkacyo ee cadaado oo barnaamijkan dowdadaag caawa si toosa u timinaya
waa dhawahay waana mahadsantihin aad waa mahadsantihin waana salaamaya dhammaan muslimiinta puntland iyo kuwa galmudug ee ku jira iyo akhyaarta kala weheysan
waa mahadsantaa mudane waan kaga mahad celinaynaa sida barnaamijkaad nagala qayb qaadanaysa marka eh, haddii aan u gudbo su-aashayda eh, gaar ahaan eh, mudane wasiir waxaad kasoo jeedaa gobolka mudug Eh, dhowaan heshiis baa la gaaray eh, bal ka waran heshiiskaas eh, maaragtay raje intee le ka qabtaa in uu maaragtay miro dhalo puntlandse maxay tahay mowqifkeeda ku aadan heshiiskaasi eh, laga guul gaaro
waa mahadsan tahay waana salaamaya mar labaad odayaasha iyo mas-uuliyiinta intaba iyo wasiirada khaasatan waxaad la socotaa in dadaal badan ay ku bixiyeen galmudug iyo puntland in ay helaan dadkaas reer gaalkacyood ama mudug ehelka ah ee marar badan isku dhacay ee dadka cadowga soomaaliyeedna ay ka faa'iidaysiin jireen isku dhufashadooda in xal loo helo islamarkaana ee labada maamul iyo labada shacab iyo ee gobolkaasba ay noqdaan ee kuwa tartami kara oo horumarka iyo nabadda oo wada socodka iyo wadajirka ku tartami kara waa laga soo shaqeeyey madaxda galmudug iyo kuwa puntland labadaba si adag baa laga soo shaqeeyey ee waqti badan baa la geliyey in ee dad kale ay isfahmaan ee la samaysto awood isku mid ah oo dadkana kala celisa cadowgana ka celisa ee la samaysto aragti isku mid ah oo ahayn ee la helo nabad iyo aragti wax dhisid ee in mar labaad iyo saddexaadba la abuuro fikir ah in ee la sameeyo wax la mataaneyn ee xagga istijaabyada ah oo galmudug iyo puntland ah ee arrimahaas oo dhan haddaan nahay ee puntland ee madaxdeeda waxaan ka leenahay rashi aad u weyn ee waxaan ka qabnaa naalo badan inay yihiin dadkaasi dad soomaaliyeed oo weliba gobolka gaar ahaan ee aada isku fahmi kara ee islamarkaana haddii waxyaalaha sababaya isku so isku dhacyada iyo mamaqofka colaadda meesha laga saaro ay noqon karaan dad hormuud u ah ee maamulada iyo soomaaliyaba ee juhdi badanna in la geliyo ee meesha hadda ay maraysana si fiican looga soo waa la socotaa in labada madaxweyne ku-xigeenba ay ee muddo ay halkaasha kaxeeyeen iyo wasiirre- laba wasiirada golayaasha laba dowladooda waxaad ka warhaysaa inay dhaqaaqeen oo ay nidaamada wax ka dhacayeen ee dadkii dhex fadhiisteen oo ay dhaqaaqeen oo ay tilmaameen in nabadda la xoojiyo ee waad ka warhaysaa in la sameeyey ee aragti ahayd amni isku mida la samaysto oo ciidana ee iyo in lasii ballaariyo oo booliiska iyo militariga labadaba la qoro laba ciidan oo isku mid ah oo deegaanka ilaaliya ee siyaasad ahaanna ay siyaasadiisu tahay kala celinta iyo walaalaynta dadka walaalaha ah arrimahaas oo dhan haddaan eh, nahay reer puntland waxaan u aragnaa oo weliba aan ognahay eh, maamulka galmudug inuu ka yahay daacad ee in hawshaas ay na dhali doonto rajo badan baana ka qabnaa in meeshaas ee soomaali ku dhaalaan doonto
Eh, waa garta marka eh, waxaa xoogaa cabasho eh, laga muujinaya laleeyahay n dhulka miyiga ah waxaa jira xoolo dhaqato iyagoo abaar ay hayso islamarkaana deegaanadii daaqsinka iyo biyaha ay ka heli lahaayeen laga hortaagaya marka eh, waxaana loo tiirinaya dhankiina eh, maxaa tallaabo arrimahaas idinkoo aad ka qaadeen
Ee, waa laga qaaday horta hadda rooma jiro waa waddanku waa iska jiyaan ilaahay raxmaadkiisa hayna siiyo ee arrinkaasna way jirtay cabasho timid in dadkaas maaragtay muxuu ahaa ee reer miyiga ah ay kala cawdeen oo ay qolana roob joogto qolana ay abaar ahayd ee arrintaas aad baa loogu shaqeeyey ee mararka qaarkood waxaa jirta waxaan cidna xukumi karin oo ah qadar eedda iyo aragtay dadka reer miyiga ah oo aad moodida inaa dad xor ah oo mararka qaarkood aan cid mumatilna in iska noqonayso laakiin dagaal badan baa la geliyey ee jihdi badan baa la geliyey ee si fiican baana had deertaa loogu guulaystay dhinacaas weliba bariga baa cabashada u badnayd dhinaca galbeedkaa waa iska roonay waxaan qiyaasa iyada lafteeda hadda marxalada soo dhaafay ay ahayd ee marxalada hadda keenaysa in dib loogu noqdo iyo isku dhacyo labaadna dee hadda maba sababayso oo roob ilaahay igama siinba hadda ilahay wax ka bar- ka baryaynaa roob waana ka rajeynaa ilaahay inuu roob deeqo ummadda oo dhan ee qolo kastana gurigeeda maaragtay ku doojiyo ilahay aan ka baryaynaa
waa garta marka maadaama aad dhulka miyiga marteen oo colaadu had iyo jeer ay ka dhacdo gaar ahaana dhanka bariga gobolka mudug dadkii aad la kulanteen iyaga ka waran ma soo dhoweeyeen heshiiska ee rajista intee ay ka qabtaan in maaragtay ay ay qaataan heshiiska oo nabad maaragtay dadka reer miyiga ay ku wada noolaadaan
boqolkiiba boqol labada madaxweyne ku-xigeen ba dadkii u tageen macluumaadkaan kasoo diyaar garaynay iyo waraysigu dadku aad iyo aad u daalan yahay wuxuuna doonayaa nabad waxaana soo ku dheeraaday colaadaasoo kenya iyo midaas maaragtay muxuu ahaa soomaaliyeed baa ku dheeraatay waana la hadalnay hadday ahaayeen shacab xoolodhaqata iyo hadday ahaayeen dad deegaan oo magaalada deganba labada dhinac waa lala hadlay dadkuna waa nabadda u bisil yihiin waxaa keliya oo mararka qaarkood sabab ah in mushkiladu ay noqoto mid waxaas ka jira aan matelin cidna laakiin sharka ka shaqeeya ama ha noqoto mid uradaas yimi xabjirka iyo waxa ay adeegsadaan ama ha noqoto mid habaaran oo si u laftigiisu waxa qof ummadda lagu soo dhextuuray ah oo dhibaato sameeya laakiin dadka guud ahaan meelay joogaan koonfur iyo waqooyi intaba nabad ayaa loo helaya Eh, waa garta ugu dambayn eh, maadaama dhowaan la dhisay ciidamo isku dhafa en, oo loo sameeyey gobolka mudug eh, ciidamadaas muxuu yahay qorashahooda ku aadan eh, eh, maaragtay en, xasilinta ammaanka ma magaalada gaalkacyo keliya ku okaanayaan mise waa ciidamo aad ugu talagasheen in gobolka mudug ay baadiyaha tagaan oo dhulka maaragtay ay ka dhacaan had iyo jeer shaqaaqooyinka ay tagaan
ciidamadaas siyaasad baan leenahay labada maamul ah oo ah in ciidanku marka koowaad uu noqdo booliis magaalada gaalkacyo ku eg oo nabdeeya oo kala celiya oo markaasna dadka shacabka waxyaalaha isku geystaan dhex kala waxaan ku xigta marka in la sameeyo ciidan kale oo ciidanka daraawiishta ama ciidan military ah oo labada istin ay leeyihiin oo ka baxsan magaalada iyo xuduudaha iyo meelaha kale wax ka dhacaan u dhaqaaqa waana ku waan ku rajooynahay boqolkiiba boqol imisa insha allah haddii rabbiga fadhiga dambe ee labadaas sagaashanka casho la qabsay kadib inaan qorshahaas aan sameyna ciidanka militariga hadeertaana balseyskiisa raayi ahaan ayuu miiska u saaray heelaadkii ficil ahaan bilaha soo socdayaa la qabanayaa waana rajaynaynaa inay kaalkaa yeelato ciidan booliis oo mid ah oo labada maamulba matala iyo ciidan militari oo labada maamul matala si ay shacabkuna nabad u helaan maamuladana shaqooyin shaqooyinkooda qaran ay wadaan ay si hufan ugu socoto Eh, ugu dambayn maxaad ugu baaqaysaa eh, dadka reer eh, dadka dega gobolka mudug eh, maaragtay caawa codkaaga fursad u helay inay dhegaystaan
waxaan baaqayaa ee, dhammaan shacabka ee reer galmudug ee hadda cadaado iyo koonfurta gaalkacyo iyo gobolada kaleba iyo kuwa puntland ee maqlaya ee, sidaas hadda mas-uuliyiinta reer galmudug ee khadkii ku jira u- u- uga warbixinayaan in dadku uu helayahay nabad ayaa reer puntland waxay ugu helanyihiin nabad ee, waxaan rajaynaynaa in laafid rajadii iyo marxaladii feebaraha iyo qandhada ee xa- loo qabay xamaasada loo qabay dagaalka iyo dhig la qaadiyo in loo gudbo inaan ho- horumarka iyo dhisidda iyo horumarinta iyo waalaynta iyo darisiinta aan hadda ka bacdi insha allah ku dadaalno ee waana waana waana kula talinaya waana kula dardaarmaya inaysan metelin mid kasta oo dhibaato geysata in shacabku ogaado inuusan maamul gaara metelin uu yahay shaydaan shaydaan kale iska qabto
Eh, waa mahadsan yahay Eh, kaasi waxa uu ahaa en, wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha ahna afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo si toosa barnaamijka dooda eh, dood wadaag ee raadiyaha cadaada nagala qayb qaadanayay En, waan uga mahad celinaa dhegeystayaal marti kale ayaa barnaamijka si toosa stuudiyaha u fadhida Eh, sidoo kale waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiinta gobolka mudug oo iyaguna barnaamijka qayb ka ahaa En, qaybihii dhexe ee barnaamijkan soo gaarna markan waxaan jeclaan inaan siiyo eh, wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo sportiska eh, galmudug abshir cabdishiiqow eh, wasiir dabcan marka la diriro ama maaragtay dadkii reemiyiga diriro ama dagaaladu dhacaan waxa inta badan eh, dhibaatadu gaarto ama ku dhinta dagaalada waa dhalinyarada Eh, ka wasaarad ahaan eh, maxaad u samaysaan dhalinyarada ma jirtaa wax baraarujina iyo maaragtay in colaadaha ay ka waantoomaan oo aad kala hadashaan Eh, kusoo dhowow
shadmaarka waa mahadsan tahay waxaan salaamayaa sidoo kale een, martida kale ee fadhiista raadiyo hayaan iyo kuwa khadka ku jira iyo mas-uuliyiinta halkan fadhisa iyo dhammaan dhegeystayaasha een, runtii ku xiran raadiyo cadaado iyo raadiyo hayaan Eh, intaa kadib een, run ahaantii waxaan rabnaa arrintan ku salaysan een, een, rabshadaha ama colaadaha kusoo laalaabta gobolka mudug Eh, sida uu sheegay guddoomiyihii een, dhanka puntland uga jiray ma ahan een, arrin dhow oo runtii xilli dhow soo bilaabatay een, muddo dheer ayayna soo jiitamaysay een, waxaan rabaa marka qeybta een, ku aadan su-aasha aad weydiiso oo ah dhalinyarada dhalinyaradu een, dhinacna waxaa looga adeegsadaa dhibaatada oo maaragtay een, dadka dhimanaya oo dagaalada ku jira oo maaragtay isheeg si gaaraba ra- oo, een, dagaaladu u taabanayaan waa dhallinyarada dhinaca kale marka aad eegtana dadka nabadda raadinaya ama hadda la qorayo oo nabadda la qorayo boolisku waa dhallinyaro way badan yihiin taa macnaheedu waxay tahay een, in dhallinyaradu ay tahay maxwar ama tiirdhexaad u tahay een, arrinta colaadaha ku soo laalaabta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug ee, sidaan la soconno soomaaliya dagaalka ku salaysan dhulka ama ee, ha- daaqsin ha noqoto ama ha noqoto biyaha ama abaaraha soo laalaabto dabcan ee, loo kala goosho dhinacyada kala duwan ha noqoto ee, waxaad moodaa inay ka badan yihiin in ka badan tan siyaasadda lais- la isugu dhaco ee, marka maadaama een- een een coladahaasi ku salaysan yihiin bulshooyinka kala duwan ee ilaahay daris ka dhigay waxaan aaminsanahay een wadahadallada socda oo labada dhinac ay ka wada hadlayaan nabadda gobolka mudug in xoogga la saaro sidii dhaqanka ee maaragtay arrintaas si xoog leh looga qayb gelin lahaa ee sidoo kale waxaan rabaa een way fiican tahay in madaxda ugu sarraysaa mar walba wada hadasho oo siyaasad midaysan laga yeesho waxaan rabaa in lagu soo daro ee dabcan hay-ado ayay quseynayaan arrintan ay quseynaysaa sida ee wasaaradaha dib u heshiisiinta ee wasaaradaha dhallinyarada wasaaradaha een arrimaha diinta iyo wasaarada arrimaha gudaha iyo wasaarado kaloo badan oo runtii arrintan soo lug ku yeelanayso marka waxaan rabaa in wasaaradahaas sida qaaska arrintan u qusayso in howlahaas loo xil saaro lagulana xisaabtamo waan qabaa ee waxaan qabaa gaar ahaan markaan usoo laabano dhallinyarada dhallinyaradu runtii way- waa dhibanayaal een mar walbana la adeegsado loona adeegsado een dhibaatooyinka mar walba dhacaya iyaga ayaana ku dhinta waxaan aaminsanahay marka ee wasaaradaha dhallinyarada iyo isboortiga labada dhinac ee inay gacan mugle ka geystaan wacyigelinta dhallinyaradaas maalin walba loo adeegsanayo dhibaatadaas ee gaar ahaan dhinaca galmudug markaan ka hadlo galmudug ee run ahaantiisa aad ogtaaba laba sana jirtaa ee dhallinyarada een ee galmudugna run ahaantii intaasoo shir baa loo qabtay ee waxaa la isku daya dhowr mar in maaragtay een run ahaantii arrintaas xoogga la saaro ee welina way socotaa dee wasaaraddeedii baa jirta hadda lafteedana qorshaha way ku jirtaa in run ahaantii wacyigelin buuxda la sameeyo laakiin mar walba wacyigelin waxaa laga samayn karaa meel nabadu ka jirto ama ugu yaraan maaragtay lees loo maaragtay loo loo kala gooshi karo waxaan qorsheynayna marka inaan kala hadalno dhigeena dhinaca galmudug ee puntland ee in la qabto shirar kala duwan oo labada dhinac lagu qabto si dhallinyaradu uga qey- uga qayb qaataan nabadda sida ay uga qayb qaateen colaadda marka ka wasaarad ahaan aad baan maaragtay arrintaas ee aan u danaynaynaa haddana uga guda jirnaa waa mahadsantaha ee waa mahadsan yahay ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda sboortska ee dhallinyarada abshir cabdishiiqow oo barnaamijka doodwadaag ee raadiyaha cadaadan martii inoogu ahaa barnaamijka dhegeystayaal waxaa sidoo kale si toosa ad uga dhegeysanaysaan raadiyaha hayaan oo ku yaala magaalada gaalkacyo tod- waa siddeetan iyo toddoba dhibic sideed oo halkaas si toosa aad uga dhegeysanaysaan ee dhegeystayaasha ku sugan gobolka mudug Een, markaanaan siiyo wasiirka een, awqaaftii arrimaha diinta galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan oo barnaamijka isaguna martida caawa ka mid ah Ee, wasiir ku soo dhowow ee, maadaama wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta had iyo jeer ay diintii maaragtay u qudmeynayso oo dadkii baraarujinayso bal ka waran ee, bulshada ma u qabataan ama gaar ahaan ee, dadka aan hadda ka hadlayna ee gobolka mudug ma isku dayda inaan ta- u tagtaan ee, kala hadashaan arrimahan ku saabsan arrimaha diinta iyo dhiigga muslimka la daadinayo iyo dadku inay walaaloobaan oo maaragtay ay arrimahaas ma kala hadasheen الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ee, waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb gashay iyo inta ka hadashay iyo inta qayb ka geysatay Ee, mahad celin ka bacdi ee, sida intii horeba u sheegeen dhibka gobolka mudug ka jira iyo dhibka dhammaan soomaaliya ka jira marka koowaad waxaan ku baraarujinayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta oo dhan waa dhib annagoo aan gacmahaya ku geysanayno inaan marka koowaadna ilaahay barno ilaahay uu naga qaado marka labaadna aan rabbina u toobadkeenno nafteenana ka fakarno sidii loo yarayn lahaa Ee, midda wacyigelinta in mar kastaba loo taagnaado inta dambena laga fakaraa muhiima wixii hore lasoo qabtay waaba lasoo qabtay waa laga soo dhaafay Ee, ka wasaarad ahaan ka soomaali ahaan iyo ka culummada gobolka mudug iyo dhammaan puntland iyo galmudug jooga aad bay uga qayb qaataan miidiyaha uga hadlaan xilli kastana u garab taagnaayeen iskuguna dayahayeen inay muujiyaan xaqdarrada ay tahay waxaad ogsoontihiin dadka soomaaliyeed waa dad muslimiina boqol boqol muslimnimaduna aad ay ugu adag tahay weliba waxyaalaha oo soomaalida haddii aad u fiirsato kaa yaabinaya waxaa ka mid ah qofka soomaaliga ah ee mooryaanka ahi markuu qofka dilhaya wuxuu yidhaahdaa shahaado taas waxaad moodaa inuu ugu uga uga naxayo in la cadaabo oo uu leeyahay kolley waad dhimanaysaa waan ku dilhayaaye shahaadada ku dhawaaq mar kale way iskugu dhaartaan wallaahi in aad aakhare ka cabaysaa bay ku leeyihiin waxaa taas beddelkeeda waa islaamnimada iyo dhaqankeeda sida ay ugu adag yihiin dhinaca kalena waxaad moodaa sida haddana naxariis la-aantu ay ugu degatay qofkaani wuxuu noqonayaa qof diintii ka baxaya camal maxaa yeeley qofkii wuxuu wuxuu qirsiinayaa meesha ugu dambaysay oo ah qofkaani inuu aakhira laxdi qof mu'mina inuu dilo markhaati inuu u sameynaya aad moodaa taasna haddii uu macnaheedu ay noqoto kugu dayn mahaya a shahaado diinka baxayn u ekaataa suurtagal ah marka taas waa aada iyo aad baa ka wasaaradanana waxaa nooga darureyan uga mahad celinaya noogana wakiila culummada aad bayna uga hadlaan diiniyanna waxaad ogtihiin dardaarankii rasuulka sala allahu alayhi wasalama oo ahaa waxaa lay waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay shahaadada ku dhawaaqaan oo islaamnimada qaataan haddii ay taas sameeyaan dhiiggooda naftooda iyo sharafkoodaba way iga badbaadiyeen maalkooda iyo dhiiggooda iyo sharafkooda marka waan ugu baaqayaa dhammaan ummadda puntland iyo galmudug inay taa fahmaan ummadda soomaaliyeedna ay fahmaan waxaan sidoo kale ugu baaqahayaa in qofka mooryaanka uusan noo talinin mooryaanka wuxuu noogu talinahayaa qof qaali wuxuu naga dilayaa dhib baa dhacahaya dad badanoo qaaliyaha la laynhaya isagana meeshuu ku soo harhaya in loo gudbo in aan fahanno qofka mooryaanka oo maalin walba qof dilhaya markuu asaga wax dilo qoladii laga dilay inaysan dad fiican dilin asaga qoladiisana aysan garab istaagin ee asagii la raadiyo xilligii lasoo helana gacanta lagu dhigo maamuladuna hadda dadaalka fiican oo ku jiraan iyo horumarka inay ikhlaas ku darsadaan oo wax ka dhab ah ay noqoto waa dardaan aan kula dardaarmayno dhammaantiin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay wasiirka awqaaftay arrimaha diinta dib baan ugu soo noqon doona haddii allah wada raalli ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka dood wadaag baan ku guda jiraa dhegeystayaasha waxay si toosa inooga soo wici karaan lambarka ah waa fura waa fura labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex haddaan dhegeystayaal mar kale ku celiyo waa lambar hormuud ah eberli xal labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex ayaad si toosa inooga soo wici kartaan oo barnaamijka nala wadaagi kartaan dood wadaag oo raadiyaha cadaado aad si toosa uga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado halka magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudugna mudugna si toosa barnaamijka ugala socotaan raadiyaha hayaan ee bahwadaagta aanu nahay siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhegeystayaasha ku sugan iyo deegaanada ku dhow dhow gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo haddaba dhegeystayaal barnaamijka sidaan idiin sheegnay waxaanu kaga hadlaynay ama aanu caawa ku jeexjeexaynay heshiiska maamulada galmudug iyo puntland ay ka gaareen colaaddii magaalada gaalka gobolka mudug ee kusoo noqnoqotay muddooyinka badan iyadoo aad dhegeysateen mas-uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan labada maamul haddaba waxaa stuudiyaha igula sugan wasiirka awqaafta arrimaha diinta sheekh mursal cabdiraxmaan iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka sboortiska iyo dhallinyarada abshir cabdishiikow iyo wasiirkii hore ee dastuurkii dib u heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal dhegeystayaashuna waynala wadaagi karaan fakarkooda ku aadan arrimahaas ku aadan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo haddii ay su-aalo jecel yihiinba inay mas-uuliyiinta martida inoo ah ay weydiiyaan sidoo kale guddoomiyaasha gobolka mudug ayaa iyaguna barnaamijka qeyb ka ah cartan iyo sidoo kale maxamuud gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug maxamuud jaamaco isaguna dhanka puntland ka soo jeeda waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka halkiisa ayuu nooga sii socon doonaa haddii allaha ugu dale uu raalli ka noqdo
waryaa waryaa ayaaqa maxaa dhacay waryaa sumadan soo sumada geeligayga maahan xagee baad ka keentay ayaaqa saaxiibow sumadan waa isku inkaa karnaanle waryaa iskuma ekadine hashan waa hashaydii xagee baad ka keentay hashan ayaaqa waa nabtarantaa kule maanaa saasi leedahay oo waxaynu weydiiyey yaa muhiimsan nafta bini'aadanka iyo tan geela maya adigu isweydii oo maxaana isku weydiiyaa maanta waxaa muhiimsan nafta geela ee war badan haama buuxshee ee saaxiib warka igala tag caqligu waa inuu shaqeeyaa caqligu waa inuu shaqeeyaa ayaa qeex caqliga waa inuu shaqeeyaa
adduunyada jaamareerkeeda jihnada sida sharci qayrba leh kushulkan ama shabaa oradkee idiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dadwadaag raadiyaha cadaadaha ayaa si toosa u dhegaysanaysaan oo barnaamijka caawa timintiisa ay si toosa nagala qayb qaadanayaan raadiyaha hayaan ee ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhegeystayaal haddaba barnaamijka dadwadaag sidaan idiin sheegnay waxaa marti inoogu ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale puntland waxaanu kaga hadlaynaa toddobaadkan xaaladda ee heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada gaalkacyo iyo rajada laga qabo inuu hirgalo iyo eh, sidoo kale eh, maaragtay sidii eh, maaragtay looga hortagi lahaa in colaado dambe gobolka mudug ay ka soo cusboonaadaan haddaba dhegeystayaasha ra'yigooda wayna la wadaagi karaan lambarka waxay naga soo wici karaan hormuudka ah eber lix labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa faralabo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex Een, markaan aan dib ugu noqdo eh, wasiirkii hore ee dastuurkii dib u heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaan Een, cismaan eh, dabcan marar badan baa waxaa gobolka mudug lagu gaaray heshiis la dhex dhigay beelaha halkaasi wadadega ee had iyo jeer colaadu dhex marto Een, maxaad u malaynaysaa in had iyo jeer colaadaha gobolka mudug ay eh, mar kasta dib ugu soo noqdaan markii la heshiis markii heshiis la gaaraba waa mahadsantahay een, horta gobolkan mudug iyo gobollada dhexe intaba waxaad la socotaa in eh, mar- waqti dheer oo iska jireen dagaallo oo dhinaca u badnaa eh, reer miyiga oo daaqsinta biyaha eh, dhaqanka intaba ku saabsan oo waqti dheer uu jiri jiray laakiin waxaad moodaa xiliyadan dambe inuu kasii fool xumaaday oo uu noqday uu kii reer miyiga oo uu isu bedelayo mid eh, siyaasad lug ku leh run ahaantii waa nasiib darro oo jirta oo dadka soomaalida horta haysata marka eh, nuxurka oo dhan haddii la sheego waa laba arrimood oo kusoo koobi lahaa sababaha keenayo waxa weeye number one horta eh, dadka reer miyigaa eh, oo say u noolaa jireen wax ba- badanaa iska bedelay oo ceelashii iyo biyihii iyo daaqsintiiba waa isbedeleen oo waxa weeyaan dadku daaqsin eh, xoog leh eh, kheyraad badana jiri jiray eh, biyaha iyo ceelashu qaaba iska ahaayeen tabarta eh, dadka reer miyiga laftu ma badnaa jirin oo dadku ma lahaan jirin waagi hore baabuur tignik ah reer miyigu ma lahaan jirin oo dad waxay lahaayeen yani dad waran ku dirira iyo maaragtay wax oo iyaga ay ku filan laakiin hadda dagaalkooda dagaal casriga uu noqday oo culus oo maaragtay meel walba ay u diyaar garowday maaragtay inay wax dhownaad garayso marka taas horta waa hal mid oo dhinaca remiga dhaqankiisu waa isbedelay oo qaabkay ku dagaalami jireen qaab ka dhib badan ayaa hadda abuurmay midda labaad waxa weeye soomaaliya maadaama ay hadda ay eh, s- burbur badan uu ku dhacay soomaaliya ee siyaasadii wax ku rafatay runtii inay reer miyigii iyo reer magaalkii wixii dhan baa isku qasmay oo dhinacii siyaasadda waxaad moodaa in loo adeegsado mar walbaba marka siyaasadda la karkarinaayo dhinaca reer miyiga in loo adeegsado oo halkaas laga soo shiday laftigeeda oo iyadoo marka inta badan deegaan she- reexasho iyo waxyaalo lamida iyo ay tahay marka siyaasaddii reer miyigoo la- oo mataqaanaa eh, dhaqankii reer miyigoo la siyaasadeeyey eh, iyo mataqaanaa reer miyigii oo qaab dhaqankiisi uu isbedelay ayaa horta runtii waxay u tahay sabab Eh, sababta saddexaadna waxay noqon kartaa oo hadda markaan ka hadlayno soomaaliya ama gobolka mudugna eh, burburka guud oo soomaaliya ku dhacay siyaasadda iyo kala qoqobnaanta soomaaliya ku dhacday oo ay ugu horreeyaan matala dowlad goboleedyaha kala maaragtay kala yeeshay maaragtay nidaamka ayada laftigooda saameyn badan ay waxaa ku leedahay marka nuxurka dhabta ah oo jira oo loo baahan yahay in dibadda loo gudbaa waxay tahay dowladaha samaysmay oo dowlad goboleedyada inay fahmaan eh, nabadda inay ayaga dantooda tahay oo isu jiri karin la-aanteed oo ay dhab ka noqdaan oo layska iloobo matalan waxaa la yidhahda in la isriixriixo in dhulka la dhiso dhulka la dhiso macno badan male dhulka dhismuu rabaa wuxuu u baahan yahay oo da- dadkan waxay u baahan yihiin in noloshooda kor loo qaado u baahan yihiin waxay u baahan yihiin kala faa'iidaystaan kheyraada iskala maqan yihiin resources iskala maqan yihiin matalan waxa weeye dadkaanu hadday magaaladan ay ay wada deganaan jireen ama ergeed ay wada deganaan jireen ee, dad tiradoodu ay mataqanta tiradoodu ay dhowr kun tahay way kala qaxaan oo dhowr boqol noqdaan dhaqaaladuhu waa baya sababto wax iyaga xataa wax ka- ma kala gadan karaan oo isma kaashan karaan oo waxma kala faa'iidsan karaan marka nabadda waxay saamaynaysaa qoyska hoose oo soomaaligaaba oo ayay saamaynaysaa marka siyaasaddiina way saamaynaysaa waxa weeye siyaasadda marka d- dowlad goboleedyada aysan heshiis ahayn oo iyagu aysan isdhex mari karin waxa weeyaan cid caawinaysaana ma jirto horumar ay iskaga kaashan karaanna ma jiro waxaa jiri kara khayraad fara badan ay wada wadaagi karaan maaragtay dowlad goboleedyada oo maaragtay iska kaashan lahaayeen oo ay ganacsigu ka mid tahay oo ay amnigu ka mid tahay amnigii iyo ganacsigii oo kale waa laba arrimood oo- oo muhiima kala maarmay marka labadaas arrimood oo ganacsiga iyo amniga ah markii ay koraan waxaa koraaya eh, nabaddiina way koraysaa noloshiina way koraysaa sidaa daraaddeed waxaa weeye midda loo baahan yaha waxay tahay hadda xilligan la joogo wakti dambe uma harin oo soomaaliya sii sugto ee dowladaha hadda ba- dowlad goboleedyada hadda labada dowlad goboleed ee galmudug iyo puntland waxaa la rabaa heshiis hadda meel fiican oo laga bilaabi karo ayaa hadda la marayaa horay in loo sii socdo oo laga gudbo totally laga gudbo waxaas maaragtay isariixa laga gudbo dadka inay meeshii ay wa- wada degaanshiyaan ku wada noolaadaan maamulladana waxa weeyaan inay wada shaqayn yeeshaan Eh, inay wax la kala yeesho oo sumad la kala yeeshaa dhib weyn maaha laakiin in la wada shaqayn karo lasdhex mari karo wax la wadaagi karaa muhiima qodobkaas ayaa loo baahan yahay marka dib u heshiisiinta insha allah waxaan rajaynaya noocaas in laga dhigo waxaan rabaa dib inaan noqdo waan rabaa inaan ka hadlayo dhinta dhallinyarada oo adeer laga hadlaayey oo runtii wasiir abshir uu ka hadlaayey oo hadda macnaha waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradda aniga xilliga hadda aan joogo waxaa qorshaysneed in la sameeyo mashaariic mashaariicdaasna ay tahay dadka dagaalamayaasha toos kaliya ayaga khusaysa oo oo nimanka reer miyiga ku dagaalamo dhallinyarada la iska horkeeno laftigooda oo deegaanka inta la is hor fadhiisiyo la tuso waxay nabaddu tahay ayna ka qayb qaataan dhammaan hay-adaha shaqada ku leh mararka qaarkood waxa weeyaan nabadda waxaa soo aada niman odayaalaa soo aada oo laga yaaba qaarkood inay magaalooyinka kale xataa ka yimaadeen markay yimaadaanna waxa weeye warba kama hayaan kuwii dagaalamayay wax wara kama hayaan odayaashii maanta intay isku soo boodboodaan oo ma isdhundhunkadaan oo leeyihin wax waa dhammaadeen way tageen markay tagaanna baashu meeshay ka soconaysaa marka waxa weeye nabadda waa in la gaarsiiyaa guriga reer baadiyaha waa in la gaarsiiyaa dhallinyarada iyo xataa qoysaska haweenka intaas waa in mataqaana ay ka qayb galaan marka waxa weeye mashaariicdaas ha la iska kaashado wasaaradaha dhallinyarada ee matalan ee, ee, labada maamul iyo wasaaradaha dib u heshiisiinta iyo wasaaradaha arrimaha diinta ay khusayso oo ay khusayso dhammaantood inta iska kaashadaan waxaa la mashaariic inta la abuuro mashaariic wacyigelin ah iyo mashaariic wada hadal ah oo bulshada laga wada qayb gelinayo barnaamijkaas in la wada abuuro marka aniga waxaan leeyahay waa shaqo la qaban karo hadday hesho daacadnimo runtii iyo aqoon waxaa lagu feli karo mahadsan yahay wasiirka wasiir waa wasiirka hore ee dastuurka dib u heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal barnaamijka dhegeystayaal doododaag ayaan ku guda jiraa waxaa ee, iminka aan dib ugu noqdo een, gudoomiye waa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdirashiid xaashi cabtan Ee, gudoomiye ee, marar badan ayaa sidan oo kale heshiis ay gaareen galmudug iyo puntland ee, markaas kadibna waxaa imaan jirtay in heshiisyada ay fashilmaan Een, heshiiskan hadda la gaaray raje intee leeg ka qabtaan in uu maaragtay noqdo mid miro dhala bismillahi horta annaga eh, ka maamul ahaan marka eh, mar walba heshiis fiicanaba inuu miro dhalo maxaa yeelay shacbiga aan matalayno dadka aan madaxda unahay inay nabad iyo xal helaan waxa keliya nabad iyo madal waayo oo bulshada hadno sidaas si lamidana waxaa rajeynaya dhanka kalena inay tahay Eh, laakiin waxaa xaqiiqo ah oo mar walba la rabaa eh, mashaakilaadka bulshada haysta inaan isku sii wajahno oo daraasad laga sameeyo daraasad horaa laga sameeyey oo hayadda la yidhahdo d b r c iyo interdice khilaafaadka iyo waxa soo noqonayo bulshada in si dhaba loo ogaado marka in eh, ayagoo qaar laga ambaqaadayo in mar walba ay wax dhacaan oo aan lala kala safan oo bulshadii habeenii wax qalada ka timaada bulshada ama daaqa ay noqdo ama biyaha noqdaan ama dhib kale ay noqoto waxaa habboon in si wada jir ah eh, loo wada aado maxaa yeelay duruus inoogu filan eh, wa- oo dhibaatada iyo saameynta ay leedahay colaadda waa la hogsan yahay dhammaan dad kastana si isku mid ah ayay u saameynaysaa miyi iyo magaalaba haddaba hadday sidaas tahay marka waxaan qabaa inaysan la saameyn bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo maarkaysa siyaasad ahaan iyo diin ahaanba gobolka mudug dadka ku dhaqan maslaxo gaara qolada leh ma jirto maslaxadu waa midda caamka ee la waarabo laakiin waxaa la rabaa siyaasaddaasi laga heshiiyey in waxyaalaha kale laga heshiin karo waxaaba la socotaa madaxweyneyaashu inay isku imaanayaan inay wax wada saxiixayaan haddana mararka qaar inay wixii hirgeli lahayn marka in arrintaas hoos loo daraasiyo oo ee weeyaan waxyaalaha hadda annaga aan ku gudan jirno oo la rabo inay miro dhalaan oo sida dhaqtaa loo qaato Eh, haddii shacbiga isku gudanayo eh, madaxdana ay ay- ay sirleeyahay waxbay kala fiixanaysaa taa bedelkeeda macnaha waxa weeyaan hoggaankaas inuusan sida saxda uusan wax u socon eh, in la gareesgareeyo oo la taaban karo ayadoo la eegaya bini aadamnimada iyo diinta iyo dariska insha allah qolooyinka hadda madaxda meel bay soo gaarsiisay annagana gudiyadeena hadda loo xil saaray oo la rabo inay sii wadaana insha allah waxaan rajeyn doonaa inay meel fiican aan gaarsiino horeyna shaqooyin badan oo aan usoo qabanay oo meel gaarsiinaan jira laakiin wixii nagu adkaaday waxay u baahan yihiin in bulshada iyo qeybaheeda kala duwan culamaa udiinka ganacsat waxgaradka aqoon-yahanada maarkaysaa in isku si loo wada arko oo aan loo arkin wax madaxdu keliya ay leedahay siyaasadda madaxda keliya inay hogaamiso laakiin haddii bulshada ayadan u heelan tahay inay dhibaatada ka baxdo ceebtay ka noqon karaan in dhibaatadan laga baxo waa garta laakiin inta badan waxaad diriraha waa dadka reer miyiga ah ee safar baad ku baxdeen labadiina dhinac galmudug iyo puntland madax ka tirsan waxaad tagteen e, bariga gobolka midowga inta badan dhibaatooyin ay ka dhacaan oo dadka reer miyiga ay ku diriraan bal e, w- dadkii reer miyiga aad la kulanteen iyaga ka waran e, raalli ma ka ahaayeen oo ma soo dhaweynayeen heshiiska aad gaarteen oo nabadda diyaar ma u ahaayeen e, maaragtay inay qaataan walaal horta saan la socda aniga miyi waa tagnay ujeedkaan u tagnana waxay tahay daasaan saa xusay in la kormeero xaaladda ay ku sugan yihiin maxaa yeele annaga waxay noo soo sheegayeen inay meesha aba- abaar ba-an ka jirto inay biyo la-aan ka jirto Eh, labadaas ayadoo jirta haddana inay ku adag tahay daaqii iyo biyihii ay meelahaas ka heli lahaayeenoo loo diidan yahay Eh, ciidamada mi- deegaanadaas jooga ay u diidan yihiin marka waxaan rabna waxay ahayd bal in la arko eh, waxa ay bulshadeena noo sheegayso dhanka kalena waxaa laga yaabaa in la leeyahay daaq iyo biyo looma socdo deegaan balansi iyo howlo kale oo siyaasadeysan baa meesha ka jirta taa marka waxay ahayd eh, kuha- waxay ku qurux badan tahay in ayadoo la wada socdo aan aan qolaba wax gooniya loo sheegin in inta la tago waxa meesha yaalla la ogaado hadday yihiin wax suurtagal oo oo oo keeni karaa inay ummaddan eh, dhibaato ku tahay in la sidaadaa sidaan sidaan wax u jiraan sidaasay ani aragtaani wada qurxooneed laakiin haddii dadaalku la yidhi ilaa sagaashan cashin ha lagu diyaariyo oo oo ha la iska wada arko oo eh, ulil amriga ama madaxda marka aan naga sarrayso go'aamaday gaareen anagu eh, ka hor imaameyno laakiin mar walba waxaa dha- sida dhabta aan kugu celcelinaya haddii la rabo in dhibaato la rabo in la xaliyo meesha ay ka jirto waa in la tagaa sida xigta waa in la dhegeystaa waa in la isku garaabaa haddii kaleeto waxa weye dhibaatadaasi eh, eh, waxa weeye waxay noqonaysaa oo kor laga dhayo aan hoos wax ka jiraan loo ogen maxaa yeelay annaga hadda dadka reer miyiga marka ay ay falka geysanayaan ma joogno Eh, markaan tagnana waxbay ku sheegayaan qolooyinkan kalena waxbay sheegayaan marka waxaa la rabaa meeshii inta la tago oo la dhegeysto oo salka la dhigo oo dib u heshiisiin dhabaha laga keeno Eh, anigu waxaan aaminsanahay inay nabadda wada rabaan laakiin eh, caqabadaha haysta aysan awoodin in ay u keliya isxaliyaan inay loo baahan yihiin maamulada in intervention waxa afka qalaad lagu yidhahdo fargelin lagu sameeyo la dhex galo shuruuc iyo nidaam lagu kala hago taasoo marar badan waxyaalihii aan ka heshiinay oo saxiixan ay ka ay qayb ka tahay sidaas ayaan welina anaga aaminsanahay waana ku tali doonaa anaga ka maamul ahaan ka gobol ahaan doodaheena kamid taha markasta inaan raano war haddii la rabo in dhibkaan laga baxo magaalada keliya kama taagnayn miyiga wax ka dhacayaan miyiga si durbadiiba waxay saameynaysaa magaalada marka aan isku garaabno aan ogaano waxa dhabtaa jiro aan aan aan aan aan- aan u fariisano annagoo aanan eh, oranaynin annaga iyo annaga oo ah aan fiirinayno maslaxada deegaanka gobolka mudug iyo dadka shacbiga ku wada nool E, waa garta marka een, dadkii reer miyiga ahaa ee halkaasi aad ugu tagteen sidaad sheegtay e, waxay sheegeen xaalad abaar inay ku sugan yihiin oo biyihii iyo daaqii e, laga hor taagan yahay E, sagaashan cisho haddii aad qabsateen e, iyaga maxay sagaashan cisho ku gaarayaan mar haddii maaragta xoolihii ay ka batinayaan abaar ay ku sugan yihiin maxaad maaragta ku qanciseen dadkaasi e, sow lagaba yaaba in aysan e, hadalkiina dhegta lagu siin oo dhibaato kale meesha ay ka dhacdo walaal marka la wada hadlayo eh, eh, in uu go-aamo lasoo saaro laftigeeda xal iyo wada hadal la bidaa haddii anaguna eh, aan leenahay dhibaataa meesha ka jirto eh, majaalkii kalena aragti kale ay qabaan Eh, haddii anagu aan soo jeedinayn in meeshii la tago oo oo ma arkaysa ah, eh, si wada jira loo tago majaalkii kalena qola walba in ay teeda soo eegto ay qabto Eh, yacni solution baa la biday xal baa la biday laakiin anagu hadda waan jecleen in ayadoo la wada socdo la tago eh, la wada address gareeyo sidii magaalada loogu wada kulmayo xagga loogu kulmo waxyaalaha aan soo jeedino bay ka mid ahayd Eh, waxaan soo arkay sagaashanka cashe meel haddee eh, haddii arrintu ay meesha kula gasho waxaa waxaa ku qasban tahay wixii la wada qaataa inay xal yihiin Eh, sida anagu aragtideenaasna waxaan dareemayaa in ay habooneedba xilligan in la tagaa oo xaaladda dhabtaha la ogaado sidaasay nagula habooneed laakiin eh, waxa weeye tan laftigeedana insha allah maadaama ay ay mowqifkaada madaxda ay gaartay waxaan ku qasbannahay inaan talada raacno e, u mahadsan yahay e, guddoomiyaha e, maaragtay gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdirashiid xaashi cartan oo barnaamijka doodwadeeqa caawa qaybka aan ku noqdo cismaan dheere ee wasiirkii hore ee dastuurka dibadejinta galmudug Ee, wasiir saad maqlayso ee, guddoomiyaha waxa uu sheegay in deegaanadii ay tageen dadkii ay kula soo kulmeen ay inta badan maaragtay ka cabanayeen biyo la-aan iyo baad la-aan iyo xoolihii oo ka baktinaya iyagoo leh ee, waxaanu cabsi ka qabnaa ee, deegaankii ee, aanu daaqa ka raadsan lahayn dhinacii kalena sidoo kale waxa uu sheegay iyagana inay qabaan fikir ah in dadkaan aysan raadsanayn ee, daaq ee, maaragtay ee, dhulballaarsi ay wadaan marka dabcan xal baan bidnay wi in lasoo saaro heshiiskan bal ka warran ee, dabcan ee, sow lagama yaabo mar haddii dadkii weli sidaas ay isku hortaagan yihiin iyagii maaragtay aan ga- laisku keenin gacmaha la isku saarin in dhibaato kale halkaas ay ka timaado waa mahadsanta horta een, arrintan ee, go-aan saan daa sheegnay heshiiska la gaaray macnaha waxa weeye heshiis ka la gaaraa wuxuu yahay nuxurkiisu in la heshii doono macnaha heshiisku waa la heshii doonaa weye macnaheeda heshiis haddii la gaari lahaa waxay ahaanaya baratic in la- waxa in la sameeyo marka heshiiskan ee, oo lasoo saaray baaqan lasoo saaray sagaashan cishoo soo socota wax dhici doona ee, weeye nuxurku sida muuqataa sababto ay tahay waxa weeye waxay ahayd haddii wax la gaarayo oo waxa wax dhaba ay yihiin labada dhinac banta dhinacooda tagaan meesha marka dhibkaa taagan oy ka mid tahay arrimahaas mataqaana biyo la-aanta dadka biyaha meesha ku xiran iyo dadkaas soomaaliyeed oo kala xiran labada dhinacba intay tagaan waxay ahayd inay arrintaas xalliyaan ayay ahayd ee, oo dadka remiga ayagoo loo taliyaa labada maamula u taliya marka labadoodaas inay qolo walba qolada kala dawaanad qaado wixii la- laga rabo inay fuliso marka taas waa sidaas wey waana aad iyo aad wax looga xumaado ayadoo dhibkaasu taagan yahay runtii in maaragtay laga soo laabtaahu aad iyo aad ay runtii ay ay dhibaato u tahay laakiin sida uu sheegay haddeertan guddoomiyaha gobolka iyo rag kaleba ay sheegeen ee, niyad wanaag ayaa meesha laga laga muujiyey macnaha in bal sagaashan cishoo soo socota ee, haddana lasii yareeyo tenshinka ee, tenshinka oo dhib kastoo hadda jira indhaha laga sii qabsado laakiin in bal ee, sagaashanka cirjo ah sagaashankaas beriyoo soo socota bal sidee muxuu ahaa ee, inay suuro geli karto waxa hadda la- dhibaatay hadda jirta in lagu dhammay karo kolley aniga waxaan isleeyahay intaas weeye nuxurku laakiin aniga taladayda hadday tahay waxay ahayd in qodobkaas reer miyiga quseeya isagu maaragtay inaan la siyaasadayn laakiin asaga si baraatiga loo fuliyo oo meeshii la tago oo ciidamada meeshooda la kala qaado oo dadka reer miyiga ee laba ciidan ee ciidanka hadda konton la sheegay ee konton ha- haba ahaadaane laftigood inta lasoo qaado in la geeyo meesha oo ay dadkii mataqaana dhexdooda tagaan oo dadkii biyaha loo furo ayay ku qurux badneed laakiin kolley ee, ragga un meesha tegay iyagu waa rag oo duruufaha siyaasadeed iyo oo jira iyo unbay waxbay tixgeliyeen Ee, ugu dambayntii aniga fikradda aan ku celinaya waxaa weeye bal sagaashankaas cishee wixii ka horreeya ee, inaan mar dambe la heshiisyo iska warqad ah oo aan baraatig lahayn wax badan ma tarayaan marka waa in baraatig loo gudbaa dadkan waa loo gudbi karaa anigu isleeyahay dadku waa u maanta waa u bisil yihiin inay nabad qaataan hadday helaan madax soomaaliyeed oo laba dhinac oo daacad ka ah qadiyaddaas marka waxaan isleeyahay ee, waa uun hadda arrintan aan rajo ka rajayno inba waktigaa la she- la sheegay in ay wax ka soo baxaan insha allah Ee, waa mahadsan yahay cismaan dheere wasiirka Een, dhegeystayaal barnaamijka dood wadaag ayaan ku guda jirnaa Ee, waxaad naga dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka magaalada gaalkacyan aad nagala socotaan radio hayaan oo aanu bahwadaagnahay oo gobolka mudug si toosa looga dhegeysanayo Ee, radio hayaan waxaad kala socotaan muujada fmka toddobaatan iyo siddeed dhibic siddeed dadka ku sugan magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala socotaan aaladda taminta tooska ah ee radio cadaada dot com iyo sidoo kale website-ka aanu bahwadaagta nahay ee hobya media dot com oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan Ee, barnaamijka dadwadaag waxaa marti caawa inoogu ahaa ama inoogu ah ee guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka puntland maxamuud jaamac guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan iyo ee, wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha ahna afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka ee puntland ee, cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel iyo sidoo kale wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug ee, sheekh mursal cabdiraxmaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ee, dhalinyarada iyo sportiska galmudug abshir cabdi shiikow iyo sidoo kale wasiirkii hore dastuurkii dib u heshiisiinta cismaan maxamed cali socdaal waa dhegeystayaal ee, waxaa iminka isagana si toosa qadka taleefonka iigu jira ee, guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee, maxamuud jaamac ee, guddoomiye eh, dabcan ee, maaragtay eh, inta badan dadku waxay leeyihiin ama ee, maaragtay heshiiska la gaaray aad baa loo soo dhaweeyey laakiin dhanka kale waxaa la leeyahay dadkii reer miyiga ahaa ee dhanka galmudug ka soo jeeday ee, waxay ka cabanayaan abaar ka jirta deegaankoodii ee xoolihii maaragtay ee aan haysan waxay daaqaan iyo sidoo kale biyo la-aan deegaankaas ka jirta ee maxaa diidaya in maadaama heshiis la gaaray in dadka la isku furo oo daaqa maaragtay la wada daaqo biyahana la wada cabo aniga da su-aasha weydiisay walaal horta dadka reer nu- eh, reer guuraaga ah ee eriyo oo dhinacaan hadda ba- bariga magaalada ah mooye galbeedka waxa weeyaan aad bay galmudug eh, ama ha ka imaadaan beledweyne ilaa etoobiya laba baar baa dad ka yimid baa waxay daaqayaan ilaa jalam ilaa buuhoodlay usii gudbeen hadda waxaa jooga galmudug eh, reer guuraag ka yimid oo qiyaastii ilaa iyo shan boqol oo qoys in la-eg baa waxay joogaan eh, nugaal ilaa iyo mudug inta udhexaysa eh, dacadweyn ilaa iyo jalam shan boqol oo qoys baa joogta Eh, reer miyiga galbeedka magaalada ee galmudug aad bay u yimaadeen ay u degeen loogu soo dhaweeyey Eh, soola marka laga reebo meeshaan dee colaadan bay soo gaamurtay oo ilaa iyo kontonka sano lixdan sano anaga naga weyn Eh, mooye inta kale waxa weeye reer guuraaga way usoo gudbeen intaana insha allahu raxmaan waxaan rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo Eh, la- la arko xumaanta taala dhiigu iyo dhibka iyo dilka iyo dhulka baaxadiisa waxa weeye isuma dhigmaan dhulkaasi ummadda soomaaliya oo dhan buu ku filan yahay Eh, wuxuu ku filan yahay intaan hadda joogta saddex jibaar iyo afar jibaar in ka badan inay ku noolaato horumaraan buu ku filan yahay laakiin colaad annaga naga weyn oo siyaasado kale ku jireen iyo waxyaalo badan oo isu tusayo dadku baa ka jiray oo annagu naga daaweyn laakiin hadda waxaa ilaahay mahadiisa nimanka madaxda noo ah ee dowladda ee puntland iyo galmudug maanta way ka go-an tahay inay nabad ka gaaraan meeshaas insha allahu raxmaan ilaahay xaggiisana waxaan rajaynaynaa in laga gaari doono guul Ee, maadaama madaxweynayaashii ay u istaageen maanta inay meeshaasi guul ka gaaraan nabadna ka keenaan Ee, colaad boqol sano jirtay waxa weeyaan maalin iyo bil iyo isbuuci uma baahne waxaa u baahan tahay in waktina la geliyo Ee, naf badanna insha allahu raxmaan inay go-do waa laga yaabaa oo nabadaas raadinteeda ku go-do Ee, colaadaba waxaa ku- ku go-aan Ee, colaadda hal nin baa kicin kara laakiin nabadda waxay u baahan tahay juhdi intaa inka badan marka insha allahu raxmaan ayadana waxaan rajaynaynaa ilaahay amakimaa qaane bishaan bisheeda marka la gaaro in dadku ay jeclaadaan sidii loo wada degi jiro oo laysula daaqi jiro ceelasha loo wada cabi jiro in loo wada cabi doonaan rajaynaynaa haddii ilaahay aado ee waa garta ee maadaama magaalada gaalkacyo la sameeyey ciidamo isku dhaf ah oo labada dhinac ah ee iyada qorshaha ma idigu jirtaa inaad samaysaan ciidamo isku dhaf ah oo dhulka miyiga iyagana la geeyo si looga hortago dadka reer miyiga ee dilalka geysanaya
ciidan marka is- la isku dhafayo waxay u baahan yihiin dhaqaale fara badan waxay u baahan yihiin gaadiid iyo agab dhamaystiran Ee, hadda waxaa la qaaday tijaabadii ugu horreysay ee magaalada gaalkacyo boqolkii nin Ee, saddexda ugu bilowda ee ugu horreysana waxaa ballan qaaday mushaarkooda inay bisha dowladda puntland bishii ugu horreysana way qaateen saa awgeed weli baahidoodii lama kofar garaynin hadday noqon lahayd qalab dhamaystiran oo boolis oo hadda maanta eh, la sugay wuu jiraa laakiin weli maysan soo gaarin hadday noqon lahayd isgaarsiinadii hadday noqon lahayd hadday qalab boolis uu ku shaqeeyo oo dhan dhamaystiran soole mm, waxaa soo gaaray la dhihi karaa mushaar iyo tuute iyo laba gaari marka intii kalena waa dhicno tahay intaan haddaan ku guulaysano kolley waxaa la rajaynayaa octoobar in boqol kale lagu daro ayagana insha allahu raxmaan ilaa iyo hadda waa degme heer gobol iyo in ka badan inay usii gudbaana waan rajaynaynaa insha allahu raxmaan laakiin hadda qorshaha waa heer degmo ayuu ku bilowday degmada gaalkacyo inaysan dhibaato ka dhicin boqol baa lagu bilaabay boqol kalena waa lagu xijin doonaa marka dambena insha allah inaan gaarno ilaa heer gobolna waan rajaynaynaa haddii ilaahay raado ee waa mahadsan yahay ee guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee maamulka puntland ee maxamuud jaamac ee insha allah markaan dib ugu soo noqon doonaa guddoomiyaha markaan aan siiyo ee wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska galmudug ee abshir cabdishiikho ee inta badan een wasiir ee sidaan horey u sheegnay waxa dagaalada iyo dhibaatada ku dhinta dhallinyarada u badan marka ee maadaama dhallinyarada had iyo jeer iyaga colaadaha markii colaadi dhacdo ay iyagu yihiin dadka dhibaatada ugu badan ay ka soo gaarto een sidee looga hortegi karaa ama dhallinyarada sidee lagu wacyigelin karaa oo maaragtay looga reebi karaa dagaaladan iyo ee maaragtay dhibaatooyinkan ay qaybta weyn ka yihiin iyagu
Een, waa mahadsan tahay Een, mar kale waxaan salaamayaa martida Een, run ahaantii waxaan rabaa horta een, marka ugu horreeya intaana su-aashaada gudagelin ee, madaxda labada dhinac waxay asteeyeen ama dhagax dhigeen nabad ka dhalata gobolka mudug oo in muddo la isku soo haystay een, waxaan qabaa marka een, howlgelinteedii ama fulinteedii hawshaas waxaa laga rabaa ee, run ahaantii ee, guddoomiyayaasha iyo maaragtay een, dhammaan dadka deegaanka ee kala duwan waxaan rabnaa horta dee ee, guddoomiyayaasha labada dhinac iyagoo ka wakiil ah een, maamulada ay kala hoostegayaan inay maaragtay arrintaasi dhaba u wajahaan een, wixii ku cuslaadana ay kula laabtaan een, wasaaradaha ay qusayso ama dowladahooda een, ka maaragtay ay ka tarjumayaan intaa kadib ee, waxaan isleeyahay dhallinyaradu een, runtii sidaan hore u sh- usoo sheegnaba waxay qabtaa een, dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo een, aan dhihi karno waa dhibaatada ugu sarreysa maxaa yeelay naf dhimanaysa waxa weye wax ka sarreeyaa ma jiraan oo la raadin karaa marka maadaama ay yihiin ayaga dadkii dhimanayay maadaama ay yihiin dadkii haddii dee dal la xiro maxaabiis noqonayaan ayagii maxaabiis noqonayaan maadaama ay dhaawac noqonayaan waxaa loo baahan yahay in maanta bosishinka la geeyey oo ah in la fududaystay xuquuqdii dhallinyaradaas inaan la- la- la- la fududaysan oo laga dhigo dhallinyarada kuwa maanta dhibka sida gaarka u dareemayay inay yihiin loo arko laga qeyb geliyo ee dowlad wanaagga iyo nabadda iyo maaragtay horumarinta iyagana awood la siiyo ee tusaale ahaan in loo sameeyo workshopyo ee looga hadlayo nabadda in la sameeyo ee raadraac waxaa jiray ee run ahaantii waddamo nooga horreeyay dhibaatadan oo runtii ka soo baxay si nabadgelyaha uga soo dhammaaday maantana horumar gaaray waxaan rabnaa anagu marka haddaan soomaalinaha inaan isticmaalno khariidadii naga horreysay ama dowladihii hore waddooyinka ay ku guulayseen inaan isticmaalno dhallinyarada la isu keeno ay u kala gooshaan labada dhinac workshopya lagu qabto labada dhinac ee la sameeyo aakhirka dhallinyaro midaysan ee la yidhaahda dhallinyarada gobolka mudug oo labada wasaarado ay ka shaqeeyaan kuwaasoo sida booliiska haddaba loo mideeyey loo mideeyo sidaan ognahay dhallinyarada waxaa lagu sheegaa soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay ka yihiin macnaheedu waxay tahay haddii hal milyan ay ku nooshaa tusaale ahaan gobolka mudug inay toddobaad toddoba boqol iyo konton ka mid ah dhallinyaro yihiin marka aniga ma garanayo sababta loo fududaysanayo oo ee, inta badan aan laga- xataa laga qeyb gelin een, shirarka noocan oo nabadda looga hadlaayo ee, inta badan aan maaragtay ii sheeg ee, laga yaabo qofkii ku dhinta xataa dagaalkaas inaan magdhow laga bixin oo aan dadkoodii la siin marka een, keliya waxaa dareemaa ay tahay hooyooyinka marka waxaan dhihi lahay dhallinyarada bosishinkoodii kama muuqdo dhibaatadana ayagaa maanta uga horreeya marka ha laga fikiraan dhihi lahaa waa mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda sportiska ee dhallinyarada galmudug abshir cabdishiikow n intaanan u gudbin wasiirka waqaaftii arrimaha diinta dhegeystayaal haddaan mar kale idin xasuusiyo lambarkaad barnaamijka nagala qeyb qaadan kartaan ee iyadoo dooda barnaamijka dood ee, maaragtay barnaamijka doodwadaag ee raadiyaha cadaado ee toddobaadka aan kusoo qaadanay ahayd heshiiska galmudug iyo puntland ay ku gaareen magaalada gaalkacyo iyo rajada laga qabo heshiiskaasi inuu midho dhalo iyo weliba ee, maaragtay sida looga qeyb qaadan karo nabadda iyo ee, gobolka mudug gebi ahaantiisba Een, dhegeystayaasha toos waxay naga socon raadiyaha cadaado waxaa sidoo kale gobolka mudug barnaamijkan aad si toosa ugala socotaan idaacadda aanu bahwadaagta nahay ee radio hayaan siddeetan iyo toddoba dhibic sideed oo gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhowa aad ka dhegaysanaysaan ee dhegeystayaal waxay naga soo wici karaan lambarka ah fura labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa fura labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex ayaad dhegeystayaal si toosa inooga soo wici kartaan haddii allaha uu dan raalli ka noqdo barnaamijkana aad ra'yigiina uga soo dhiiban kartaan
wariyaa wariyaa ayaa kan maxaa dhacay wariyaa sumadan soo sumada geelayga maahan xagee baad ka keentay ayaa ka saxay oo sumadan waa isku inkaa karnaalle wariyaa iskuma ekadine hashan waa hashaydii xagee baad ka keentay hashan ayaa qabaa dab tarantaa kule maanaa saasi leedahay
laalada waa ku dhuftaa lada waa ku dhuftaye
oo waxaa idin weydiiyey yaa muhiimsan nafta bini'aadamka iyo tan geela maya adigu isweydii oo maxaa la isku weydiiyaa maanta waxaa muhiimsan nafta geela ee war badan haama buuxshee ee saaxiib warka igala tag caqligu waa inuu shaqeeyaa caqligu waa inuu shaqeeyaa ayaa qay caqligu waa inuu shaqeeyaa
mar
waa dhegeystayaal haddaan mar kale ku celiyo lamarka barnaamijka dood wadaag aad uga qayb qaadan kartaan waa fura labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa fura labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex ayay dhegeystayaashu ay si toosa barnaamijka uga qayb qaadan karaan haddaan mar kale ku celiyo waa fura labo waa hormuud lamber eber lix labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa eber lix labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex ayaad dhegaystayaal si toosa barnaamijka uga qayb qaadan kartaan ee dhegayste ayaa qadka ku jira ee dhegaystahaasi aan eegno insha allah waa ka xumaa dhegaystahaasi qadka ka go-ay ee dhegaystayaasha gobolka mudug iyo sidoo kale dhegaystayaasha ku sugan gobolkeenan galgaduud ee si toosa barnaamijka doodwadaag waxay uga qayb qaadan karaan fikirkoodana uga dhiiban karaan furalabo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex dhegeystayaal dooda barnaamijka toddobaadkan waxaan kusoo qaadanay heshiiskii ay gaareen galmudug iyo puntland ee ku aadanaa xaaladda colaada muddooyinkan kusoo noqnoqonaysa gobolka mudug dhegeyste ayaa ku jira qadka halo salaamu calaykum walaal codkaaga adoo kor u qaadaya magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso
waale waa cali xuseen oo kaa soo waxaya magaalada gaalkacyo gobolka mudug haye caliyow soo dhowo barnaamijka ma la socote
si fiican si fiican haye caliyow ra'yigaaga kusoo dhowow
walaala waa ku dhowahay idaacadda tahan cadaado saacadaadaan igu salaamahayaa sababtana cabaar baan dhegaysanayay waxaan rabaa laga su-aalo inaan weydiiyo wasiir madaxtooyada sacfacil madar
dabcan waxaan jeclaan lahaa wasiirka iminka si toosa qadka uguma jiro laakiin dooda ayuu qayb ka ahaa lakiin waxaa fadhiya stuudiyaha wasiiro ka tirsan galmudug sida wasiir ku-xigeenka dhalinyarada sportiska wasiirka awqaaftii arrimaha diinta iyo wasiirkii hore dastuurka galmudug cismaan maxamed cali socdaal abshir cabdishiikow iyo sidoo kale wasiirka awqaaftii arrimaha diinta sheekh marsal cabdiraxm marka haddii aad jeceshahay su-aal si guud inaad usoo bandhigto iyo haddii aad fikirkaaga ku aadan nabadeynta gobolka mudugba aad maaragtay dhiibanayso iyo saad u aragtaa heshiiskaba waad ka hadli kartaa insha allah
maaqsanta walaalle marka su-aashii laga su-aalood baan qabay ladaa su-aaloodna waxaan rabay inaan walaalaha puntland qabka ku jiro inaan weydiiyo marka maadaama ay kabad su-aalahayda waa la laabanayaa laas waxaan u gudbaayaa sida aan u arko haddii ilaa guud maayo heshiiskii gobolka mudug ee puntland iyo galmudug waxaan arkaa heshiiskaas inuu haddii ilaa guud maayo qoladaas daacad ka ahaa qoladaasa daacad ka ahayn marka sidaa awgeed waxaan qabaa inuusa maarata wax fulaya sababtoo ah laba heshiiska laba qof hadii maarata la heshiisiin tago haddii heshiiskaas qofna uu uu maaratay u arko inuu dhab yahay qofna u arko inuusan heshiiskaas qaadan karin hadhowta waxaa ka yimaada labada qofoo la heshiinahayay qofka dhabta ah ee uu ka yahay heshiis heshiiskaas inuu ku maaratay uu ku seexdo qofka kalena hadhowta uu gaado asagii maarata heshiiskii beentaa ku waa mahadsanya dhegeystahaasi ee naga soo wacayay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo dhegeystayaal furlabo waa eber lix labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex ayaad nagula wadaagi kartaan fikirkiina dhegeystayaasha ku sugan gobolka mudug iyo sidoo kale dhegeystayaasha ku sugan gobolka galgaduud dhegeyste ayaa qadka ku jira halo salaamu calaykum alaykum salaam raxma walaal haye magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
cabdinaasir maxaa yaalaa leeyahay magacayga haye cabdinaasarow halkeed ku sugantaa walaal xageed ku sugantaa
waxaan ku suganahay gaalkacyo dhanka galmudug gaalkacyo galmudug haye kusoo dhowow fikirkaaga
horta guud ahaan waan salaamayaa idaacadda marka idaacadda hawaatada ah intaas dabadeed waxaa sadadkeeda waxaa weeye horta meesha hadda la isku hayaa oo dhankaa ka lexlexaaya waa galmudug wax la isku hayaa waa dhul waxaa la isku hayo miya
haadhulwe wax la dhigayaa haye waxa weeye meeshaan dadka oo qoofsi joogto meeshaan guryahooda ka dhisan iyo masaakiinooda iyo ceeshoodiiba anfaaca kolesaayo haye
dhankaas kalena waxaysan dhulkaas ayaa idiin gabaya oo ay haysan
haye
haddee macnaha arrinta in boogta in kor laga dhayo hoos aan loo degin anaadibkeeda leedahay
laakiin xalka maxaad u aragtaa adiga sidee is leedahay wuu ku imaan karaa ee halka xalku waxaan u arkaa meeshaan dadkaani waa dada waa waa degi jireen waxaan u arkaa kuwaas haystaan oo oo xida u jooganaa nabadgelyo maahan haddii kuwaani ay xoog ku tagaana nabadgelyo maahan aada u mahadsan yahay e, dhegeystahaasi naga soo wacay gobolka mid waktiga aada noo haya E, bal markaan aan aado wasiirka awqaafta arrimaha diinta ee galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan anuu dhegeystayaasha dib ugu soo noqon doona E, sheekh mursal inta badan e, dadku waxay yidhaahdaan e, culammadu inta badan magaalooyinka ayay ku eg yihiin oo maaragtay e, wacdiga iyo muxaadarooyinka iyo diiniga ay ka akhriyaan E, maxaa dii maxaa maaragtay culammada ka hortaaga inay dhulka miyiga tagaan oo dadka maadaama dadka had iyo jeer salaynaya dadka reer miyiga yihiin in la wacyigeliyo loo sheego dadka muslimka dhiigoodana uu xaaraan yahay e, maaragtay qof muslim inaan la dili karin inaan dhulka aan la kala xigin oo dad muslima la yahay e, arrimahaas e, maxaa culammada ka hortaagan baad isleedahay
بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد ee laba arrimood labadaba wax kelmad baan ka dhiiban lahaa intaana su-aasha toos uga jawaabin midda koowaad ee dood wadaaggu wuxuu ka mid yahay soo bandhigidda wadada nabadda ee idan marka ama su-aalaha ha ahaato ama jawaabaha ha ahaato dadku ka dhiibanayo ama lagu wadaagahayo waxay ugala habboonaan lahayd in boqolkiiba sagaashan laysku dayo inay noqoto wax xasaasiyadda yaraynaya sababto ah waaqiciyan waxa meesha ka jira dadku ama waa wada ogyihiin ama waa la ogyahay marka dhinaca xanafta le in looga jeedo waxaa ka habboon dhinaca wanaagga ee haatanna waddadii baa la hayaayo marka koowaad ee qof kastoo fogeeya ama siyaasad ama maamul baa loo tiirinayaa isqabadka maamulka haddii uu qaybihii koowaad ku guulaystay oo boolici ku guulaystay waa lagu tegi doonaa meesha ugu dambaysa waddadii marka waa la hayaa socodka waddada lagu hayaana marna waa dheereeyaa marna waa gaabiyaa labadaasunbuuna u dhexeeyaa hadda in xanafta la yareeyo tan labaad waxaa kelmadaha wadahadallada ku jirta in badan oo ama mas-uuliyiintu sheegayaan ama dadka kale sheegahayo reer miyi waagii hore oo isgaarsiintu yarayd oo dadku miyi iyo magaalo u kala socnaayeen reer guuraagu ceel biyood markay isku yimaadeenna waa isdili jireen berrinka la wada dego daaqalna waa la isku dili jiray maanta waxaad moodaa colaaddu inay miyi iyo magaalada saamaysay ee xaqiiqatan meesha laga huriyo ama laga awoodayaan ay magaalooyinka tahay sababto ah waxa weeyaan markii miyi xabadi ka dhacdo gurmadka iyo gaadiidka iyo rasaasta iyo qorshuhuba magaalo ka yimaadaa sida badanna hadda colaadahan mudug ee miyiga kaliya kama holcaane magaalooyinkay ka holcaan sida hadda la wada ogyaho gaalkacyaba ay ka mid ahay saas ila ajligeed horta aan u fahano wuxuu inaysan miyi iyo magaalo ahayn oo ee doo- doodii su-aashu aysan ahayn miyiga fog eh ay wuxuu yihiin fahamkii maantana uusan jirin wax miyi la yidhaahdo oo qofka magaalada jooga qofka miyiga jooga telefon iyo internet iyo sawir iyo dhib iyo barnaamijkii waa la wadaagaa waa isku hal shay weeyaan waxay intaas markaan su-aalaha su-aasha tooshka markaan usoo gudbo ee, culummada ee, way dhici kartaa inay ka gaabiyaan oo ay noqoto dhaliil laakiin go-aan la yidhi magaalada ha lagu ekaado miyiga yaan lagu tegin ma jiro ee, miyi iyo magaalada culummada waa mas-uuliyad saaran inay dadka u bandhigaan oo waa dowr ay leeyihiin haddii ka gaabis yimaado waa ku baraarujinaynaa ka wasaarad ahaanna hadda inaanaan ee, awood badan lahayn ama aanaan si walba u gaari karin maba inkirsanin oo waa qirannahay laakiin annagoo kaashanayna ee, maamulada kale ee, kaashanayna culummada soomaaliyeed oo mutadawiciin ah weligoodba lagu yaqaano sheega inay sheegaan miyi iyo magaalada wacyigelintu inaysan ku yarayn haddana baan rajeynaya aysanna ku yaraan doonin waa mahadsanta
waa mahadsan yahay wasiirka awqaafta arrimaha diinta galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan e, waxaa si toosa qadka e, ugu jiray e, guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka mudug maxamuud jaamac e, guddoomiye inta badan dadka hadalladood waad dhegeysanaysay e, bal ka waran e, marka la fiirsho dadku inta badan e, rajadooda ama dadka qaarba ra'yi bay ka dhiibanayaan e, adiga ka dug ka mas-uul ahaan maadaama gobolka mudug mas-uuliyiinteedu ay ka mid tahay e, ma isku daydaan in e, dadka maaragtay e, e, dhanka laga soo galo diinta oo culummada la baraarujiyo oo culummada maaragtay ay dadka la hadlaan ama ha noqdeen kuwa miyiga jooga ama kuwa magaalada jooga maadaama dadku dad muslima ay yihiin had iyo jeerna maaragtay e e, dhiigga qofka muslimka uu yahay xaaraam e, dhulkana mus- dadka muslimiintaana aysan kala xigin e, dhanka diinta culummada ma ku baraarujisaan inay arrimahaas ka hadlaan
bismillahi raxmaan raxiim haddaan fikirkayga ka dhigto dhanka culummada iyo diinta iyo baraarujinta bulshada lagu baraarujinayo horta dhanka miyiga hawsha kamaysan bilaaban nabadaynta waxay ka bilaabatay magaalada galkaayo Eh, baraarujinta culumadana dee guddigeed ay fariisanayay inta badan laba nin oo culamaa way ku jireen oo sheekh muxidiin iyo nin la yidhaahdo aadan maxamed cibaalo intaas dadku waa la baraarujinayo ama waa lagala hadlayo laakiin eh, waxaan oran karnaa waa bilow eh, nabadayntaani weli maysan ballaaran insha allahu raxmaan inay ballaarato oo culimadu gaarto oo miyii magaalaba la aadaan rajaynayna haddii la iraado waxaa kaloo hadda bilowday dhalinyaradii inay ayaga naftigooda is abaabulaan labada dhinac oo habeenba meel ay xaflad ku qabsadaan oo ay hawshaan eh, ka wada hadlaan Eh, nabadaynteedana ay bilow hadda fiican ay u marayso barnaamij la yidhaahdo shacyo sheekan ay bilaabeen marka culimmada inay gaartana waa muhim oo eh, waa lafdhabarka wadanka ayagaana dee dhiigaani wuxuu ku salaysan yahay ka hadli karaa ama dadka ka baalusin kara dhibaatada uu leeyahay naf la gooya marka culimmadii miyiga weli maysan aadin magaaladii ayuu ka bilowday Eh, welina waa bilow oo hadda dee waa bishaan gudaheeda unbay ahayd barnaamijku marka insha allahu raxmaan inuu ballaarto oo uu gaaro miyi iyo magaalaba waan rajaynaynaa haddii ilaahay raabo ee maasan yahay guddoomiyaha gabagabaan siin doona insha allah qaybihii dambe barnaamijkan kusii shaqaynaa ee dhegeystayaal kale ayaa qadka ee taleefonka aada ugu jira ee bal dhegeystayaasha aanu siino fursadooda ee dhegeystayaasha haddaan mar kale ugu celiyo barnaamijka dadwadaag qaybihiisa dambaan kusii shaqaynaa raadiyaha cadaado ayaad ka dhegeysanaysaan ee sidoo kale radio hayaan ayaad naga dhegeysanaysaan gobolka mudula markaad nagala soo wadaagi kartaan fikirkiinuna waa ee furalaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa furalabo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex dhegeyste ayaa qadka ku jira ee halo salaamu calaykum calaykum salaam haye walaal magacaaga iyo halkaad naga soo hayso
walaal magacaygu waa daahir xuseen oo jooga kaalkacdiga ma garat haye daahir soo dhawow
walaal waxaan rabay inaan fikir ka dhigto meeshaan eh, nabadda gaalkacyo laga hadlaayo Eh, sida eh, anigu aan qabana
haye nabadi inaysan eh, gaalkacyo aysan sahlanayn inta uu shaqaynayo nidaamkan gobolaysiga iyo federaalka ma garat haye
marka kolley waa iska un eh, wax weyn kolle ka soo bixi maayaan nabadee haye arrinta kor kor in laga soo gooyo xagga federaalka wax laga bedela arrintiisa iyo gobolaysiga iyo maamul goboleedyada hadda xaduud weyn waxa lagu dirinayaa saan aaminsanahay
Eh, laakiin reer mudug miyaysan samaysan karin qorshe iyagu ay ku wada noolaadaan oo isku nabadgeliyaan oo maaragtay ku wada degaan oo ku wada daaqaan
haddii federaal laga gudbo maba ay diriyeen basaan qabaan nidaamka gobolaysiga haddii laga gudbo haye dagaalba dagaalba ma yimaadeen anigu waxaan qabaa waxaa dadka isku dirhaya waa waa- waa xuduud wax la ilaashanhaya ciidamaha waxa la dejinaya meel cidlaa waxay ilaalinhayaan aan la arag Eh, wuxuu ilaalinayaa dhul cidlaa oo uu dadka ilaalinayo meeshana waxaa ka jira xaduud ilaalis iyo dad biyihii iyo oonkii iyo loo diiday ee waxay cabilahayeen ee loo hortaagan yahay waxaana looga hortaagan yahay xuduud baa laga ilaashanhaya ma garan ee waa mahadsan yahay walaalkaasi ee gaalkacyo naga soo wacayay dhegeystayaasha ee qaybihii dambe barnaamijkan kusii shaqaynaa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan waxaan idin leenahay ee habeen wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka si toos aad uga dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado oo magaalada cadaaba iyo sidoo kale raadiyaha hayaan oo ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee dhammaanba mas-uuliyiintu way mahadsan yihiin dhegeystayaal badan baad moodaa qabadka teleefanada inay aada usoo buuxinayaan ee barnaamijkana qaybihiisii dambe aan kusii shaqaynaa dhegeystayaal dhanka farsamada gaalkacyo waxaa ee gacanaha garlaaneed ka geysanaya saaxiibkii xafan- xasan fantastic halka magaalada cadaadana uu gacan ka geysanayo saaxiibkii jile jaamac ee jile ee dhegeystayaal sida loo jeclaystaa anna ku jaleeca
dadka gaalkacyo jirbaad wadaagtaa waa walaalo dadka gaalkacyo insibaad wadaagtaa waa mid haa u dhaxeeya jacayl baad wadaagtaa oo maya maxaa ka dhexayn kara waxaa ka dhexayn kara midnimo iyo walaalnimo jabad baad wadaagtaane sidaas hadday tahay muwaadin gaalkacyo ka dhig meel ammaan ah gaalkacyo waa gaalkacyo jagankiyo daruuraha sida loo jeclaystaa anna ku jaleeca
ee waa hagaag ee dhegeysto kale ayaa qadka ku jira iyadoo qaybihii dambe aan kusii siqayno madaxdan aan siin doono kelmadahooda gunaanadka halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
أبو مجعز ولجيك شارح نور كابسون عيو مباوض على الكعب ee majiid miya
آه haye majiidow soo dhawo walaal ee, fikirkaaga ee, ku soo dhawow
fikirkiga haddaan ka hadlo arinta ooma waan unjaa kelmada gaalkacyo hada
Ee, waa gartaa
waan ku dhawaan ku dhawaan waan ku dhawaan Ee, walaal haye hore u gal waqti baana haya ee, ee, waxaad ka hadashaa fikirkaaga iyo sidaad u aragto in nabadda ee, gobolka mudug lagu horumarin karo
fikirkeygii haddaan gudbado barnaamijku waxaa nabad waxaan ukeeni karaa in dadka gaalkacyo iyaga isku imaadaan ee lagu dhawo ka shaqeeyaan ee labada maamo ama ee, dadka ee, madadoonada ee, gobolka mudug ee, puntland iyo galmudug inay lagu dhawo ka shaqeeyaan iyo inay dadka shacabka ay kacaan ee, dhalinyarada iyo haweenka sidaas waxaa horumar lagu gaari karaa inaa qalbi laisku furo ee, laba maamood ee dadka ama dadka ee, dhibaatada in loo tago Ee, waa sidaan dhegeystahaasi ee, waxaan siinaya wasiirka hore dastuurka dib u heshiisiinta ee, cusmaan mid ka mid a dhegeystayaasha oo hadlayay wuxuu yidhi ee, dhibka dhanba waxaa keenay waa waa federalismka oo haddii laga gudbi lahaa dadka soomaaliya isma laaya bal fikirkaa isaga maxaad ka leedahay waa mahadsanta horta een, eh, arrintaas hadda intan waan ka hadlay horta arrinta oo- waa saameyn badan ay ku leedahay arrinta gobolada aad iyo aad ay saameyn ugu leedahay Eh, laakiin eh, soomaaliya hadda federalism ay qaaday dastuurkii ay ku qoratay Eh, arrinta gaalkacyo looma bedelayo eh, muxuu ahaa federalismka dhan oo wax uun soomaaliya inay isla garato maana hadda arrintaas kaliya loo bedelayo maaha iyadoo saas ay jirta waxaa la rabaa in la wada noolaado oo markaa si lagu noolaan lahaa daacad laga noqdo waxaan dhihi lahaa aniga markaas dhabta ah waxa weeye eh, barnaamijkan waa la go-aan waa laga gaari karaa macnaha xal waa la gaari karaa aan leeyahay waxay ku xiran tahay madaxda sare ee labada dowladood oo daacad ka noqday barnaamijka dadka reer miyiga ah waa loo tali karaa wax dhibaataana kuma jirto Eh, marka waxaan leeyahay dhabta jirta waxa weeye inay daacad ka noqdaan labada maamul una istaagaan barnaamijka tusaale ahaan ma waxaa su-aal noqon karta matalan labada maamul ma awoodaan dad inay ceel biyo ka wada siiyaan ma wax caqliga geli kara ma aha macnaha waxa weeya waa in arrinta dhabta ah oo ay tahay inay hadday arrintaas jirto oo baalal meelahaas reemiyu ay ka jiraan oo dhibaatadaas dhibaato jirtaba ay tahay ma la dhihi karo Eh, macnaha waxa weeyaan waa laa hadda nimana meeshaas degan heshiisna waa la gaaray muxuu ahaa waxa weeyaan lamana qaban karo waxaan leeyahay waa la qaban karaa anoon hadda ka hor dhacaynin oon rajo darro ka muujinaynin maadaama la yidhi waa la heshii doonaa marka ummadda waxay maanta u fadhisaa in la in labada maamul ay u istaagaan inay labada maamul u istaagaan muxuu ahaa eh, en- in ay go-aan ka gaaraan barnaamijyadaas dadka reer miyiga haysta iyo midda siyaasadeed oo oo labada maamul sida hadda midda arrinta gaalkacyo ka jirta waa wax la dhamay karo wax dhibaataa maaha wax dhibaato waa- ma- sidee macnaha caqabad ku noqon kartaa in la yidhaahdo matalan eh, heshiis lama gaari karo eh, laba dhe- laba beel lasoo mari karo hadda ciidamaa la abuuray ciidamadaas waa la xoojinayaa heshiisna waa la kala qonaya si loo maamulo lahaa dalka waxa kobankaa sidii mataqaanaa oo guud oo dadka ka wada dhexeeya loo qaybsan lahaa wax gaar loo kala leeyahayna wax si qolo walba ay u maamulan lahayd intaas baa la samayn kara anigu waxaan leeyahay nuxurka dhabtaa oo jiro waa wixii hadda ka horreeyey ma jirinin madaxda dowlad goboleedyada anoo hadda caawa diyaar u ahayn inaan cidaado qoladaasa kala daraa jirtay Eh, inaysan islana fahamsanayn eh, maaragtay daacadna aysan ka ahayn wixii hadda ka horreeyey laakiin wixii hadda ka dambeeyaan sugi doonaa insha allah meeshay wax dhigaan haddii la yidhahdo waa mahadsan yahay ee, cusmaan dheere wasiirka hore dastuurka dib u heshiisiinta ee galmudug oo martida barnaamijka ka mid ah ee, dhegeystayaasha sidaan u sheegay lambarka ee, hormuudka inaga soo wici karaan iyadoo qaybihii ugu dambeeya barnaamijka aanu gaarnay ee, waa fura labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa eber lix labo siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix ee, toddobaatan iyo saddex dhegeystaha ku jira qadkaan eegno halo salaamu calaykum waaleykum salaam haye walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa daar cali suudiyo jooga cadaabad ee, daahir cali soo wacdada jooga haya daahir oo kusoo dhawow arrimaha gobolka mudug aan ka hadlayna
gobolka mudug walaalo gacli waxa weeye dadku dadku waxa weeye dad walaalaa weeye horta ma fahan haye
hadda waxaan leeyahay tillaabo fiican weeye tillaabada la qaado heshiisiinta dib heshiisiinta dadka qalbiyadooda waxa ku jiraan allaa waxa weeye shacabka waa loo tali karaa dadka madaxda oo gobolada waxa weeye ka ka kala taliya labada xuduudood ayagu waxa weeye qalbiga ha isku fureen shacabka waa loo waa la maamuli karaa ma fahan aad aa mahadsan tahay ee, walaal ee, sid wanaagsan fikirkaad u dhiibatay dhegeystaha sacadaad ee naga soo wacay ee, dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay habeen wanaagsan qaybihii dambe barnaamijka dood wadaag ayaanu kusii ee, siqaynaa dhegeyste kale ayaa qadka ku jira halo salaamu calaykum aye walaal codka kor u qaad magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magaalada macalinku araha jooga magaalada gaalkacyo cali daahir miya haye cali ow soo dhawow ra'yigaaga ama maaragtay fikirkaaga aad ku biirinayso ee arrimaha heshiiskii gaalkacyo lagu gaaray iyo ee nabadeynta gobolka mudug
sidaas maanta waa dhowahay dhammaan dadkana waa salaamayo ergeysiyaashaba guud ahaan waa soo dhiwanaya inta gaafacyada ama reeminda ay siiyaan laakiin heshiisku baa inuu noqdaa mid adag oo maaragtay dunta ka tirjinaya oo fariiso u dog yahay oo qolo kasta abaalkeeda iyo xaggeeda ay leedahay hadda waxaa la leeyahay lagu soo celinaya beriga mudug baa wax ka jiraan xag kalena heshiis baa la leeyahay beriga mudug dadka ooman baa la leeyahay dadka ooman hadda ka hor inteeday ka cadisiyeen aaway ceelashii aaway meeshii ilaa hadda roob naga ma jiro naga waa dhamaaday waa abaar biyahaasina leeyahay waa lasu laisku hortaagan yahay dadkan ceelal baa laga kiciyaa cadisiyeen xaqdee yani mee meeshay cadisiyeen aawo
Eh, waa mahadsan yahay dhegeystahaas ra'yigiisa siduu u dhiibtay ama kelmadiisa Eh, dhegeystayaal n markaan aan maaragtay dhegeystaha kale ku xiga aan eegno Eh, hallo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye walaal soo eh, adoo waktiga aad noo haya magacaaga halkaad naga soo wacayso waa bashiir ibraahin cadaado waa salaamaya idaacadda iyo khiyaarta kale oo fadhisa Eh, waxaan rabaa inaan fartiin yar u diyo dadka heg- eh, mudug oo gaalkacyo soonahaas jooga waxaan u sheegayaa eh, dadka siyaasiyiinta oo ishaysta iyo dadka shacabka labay kala yihiin dadka shacabka horreeye mudug waxaan u sheegi lahaa waxaa laisu kiin dhamaynayaa oo dhiiggooda isku dhiiggiina isku baxaya waadinka Eh, beri qaatil iyo maktuul ma dhaafi doontaan waxaan keliya u jeedin lahaa war dad beri naarta lagu xaabeeya ha noqonay intay iska daydaan qabiilka iyo balaayada iyo dhibka iska daydaan walaalaha tihiin ogaada wixii nebi maxamed uu yidhi war ka taga waa qurune qofkii qof caraf ka dhigi doonaa ma jiro qabiilku waa qurune iska daaya nebi maxamed baa yidhi qof caraf ka dhigi doonaa ma jiro waxaan u sheegi lahaa war a- war caqligiinu ha shaqeeyo yaan la isu kiindirina isdibinta u xisaabtantaan qof walbaa berri maxaad samayday maxaad qofkan walaalkaa ku dishay maxaa muxuu kaa qabaa dib ha u fiiriyo iyo u fiirin waa ree hebel ree hebel hadduu u fiiriyo berri wuu ka shallaayi doonaa marka waxaan u sheegi lahaa ree mudug ah, weli maan isma ana weydiin waxaad isku dilaysaan isweydiiye dadka isu kiindiraaya iyo dib maskaxdiina waa shaqeeya intaasaan ree mudug u jeedin lahaa Ma- maratiduna waa mahadsan yihiin aad u mahadsan yahay bashiir ibraahim cadaada naga soo wacaya dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka aanu soo gaarnay ee waxaa si toosa qadka ugu jira eh, guddoomiyaha gobolka mudug eh, galmudug en, eh, waa cabdirashiid xaashi cartan iyo sidoo kale eh, guddoomiye ku-xigeenka eh, gobolka mudug ee maamulka puntland maxamuud jaamac marka hore waxaan siinayaa guddoomiyaha eh, gobolka mudug ee maamulka puntland eh, gebagabadii iyo waxa uu kula dardaarmayo dadka gobolka mudug Eh, soo dhawow guddoomiye Eh, guddoomiye soo dhawow eh, guddoomiye cabdirashiid eh, gebagabadii maxaad kula dardaarmaysaa dadka soomaaliyeed ee kaa dhegaysanaya gobolada mudug iyo galgaduud
bismillahi rahmaan raxiim walaal waxa weye haddii la rabo in xal la gaaraa oo dadka shacbiga in xal loo laga baxo ko waxaan aaminsanahay horta in ilaahay laga baqo abaanka dadkan soomaalida dad islaam ay yihiin aysan ahayn dad qaalado kale isugu yimido oo wax walbaba ama iyo in wax walbaba aan la siyaasadeen wax kasta oo dhacayo qadaac ha ka dhex dhaco ama biyo ha ka dhaco ama dad qabsada ha ka dhex dhaco inaan la siyaasadeen waxyaalo badan aa xoogaa usoo noqonay anaga saddex neef waxaa loo fakatay inay adduunya oo dhan isaga timaado wax ka bilaawda mararka qaar in aan lala kala safan bulshada haddii ay dhibaato dhexdeeda ka timaado waan aaminsanahay waxyaalaha xalka soo dadejinaya kamid tahay in la dhaqmi geliya xagga siyaasiyiinta waxaale in la dhaqmi geliya wax allaale wixii shacabka loo qaado oo oo lagu heshiiya haddii heshiis la saxeexo heshiiskaas in laga dhabeeya anigu hadda ilaa shan heshiisaan goobjoog soo ahaa shantaas heshiisna dabcan waktigii waan ka hadli doonaa meeshay ka dhaqangeli weysay iyo sidii u dhaqangeli weysay marka xalka waxaan leeyahay wax kastaba inaan siyaasada la fiyaala la faasideen bulshadana waxaan leenahay ayadana inay ogaataa hogaanka wax allaala waxay usoo qaadaan oo wanaaga inay ayaga ku camal falaan si gaara dadka reermiyiga ah waa dad wada hoysan oo markii dhib loo geystaan waxaa la ogaanaya in ayaguna falcelin badan ay sameynayaan inay ayaguna madaxdooda la xiriiraan oo gubashooyinka dhexdooda iyo waxyaalaha lagu sameynaya maamuladooda ay mataqaanaa la xiriiraan maamuladana ay noqdaan hogaamiyaal dhab oo u dhaqnanaya oo u diirinaya dadweynaha iyo shacbiga ay matalayaan waxyaalahaas oo dhanba waxaan aaminsanahay marka in laga heshiin doono Eh, waxaa aada uga digayaa dadka odhanaya eh, wax allaala wixii dhacda federaal lala aadayo war federaal maxaa la gaaraa haddii daaqi biyo laiskula hadlo oo dabcan in la xaliyo ay tahay oo federaal iyo siyaasad iyo barnaamijyo aan joogo laga hadlo dabcan dalkan eh, waxaan aragnaa isagoo federaal ah baarlamaan meel istaago federaan qaadananaa dacada soomaaliya maana wada arag aska guuda soomaaliya codkina geliyo maana arag annagoo federaal aan is arag marka bal hala gaaro federaal ka hadalkiisa iyo siyaasiyiinta ka hadlayahada bal annaga aan masiirkeena iyo berifnimadeena iyo jiritaankeena iyo daaqeena iyo walaalnimada bal aan usoo noqono taasaa lama huraan anugu saasaan qabaa madaxduna inay u dhiriso bulshadana ay waxan uga dambaysa madaxda ay ayaga igmadeen oo matalaya
waa mahadsan yahay eh, cabdirashiid eh, xaashi cartan eh, guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka eh, galmudug markaan eh, aan siiya kelmadiisa gabagabada iyo dardaarankiisa eh, guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug eh, waa guddoomiye ku-xigeen gobolka mudug ee maamulka puntland maxamuud jaamac eh, soo dhowow mudane eh, kelmadaada eh, kunaanadka
bismillahi raxmaani raxiim horta waxaa nasiib darro ah caawa inta eh, aragtidooda dhiibanaysay oo bulshada meesha eh, barnaamijka ka soo qayb gashay ina codkoodii maqli waaye laakiin saaxiibkii cabdirashiid aad baan u maqlay codkiisa oo si faseex ah hataa kaaba iga dheer baan u maqlay waana salaamaya inta haddana dhegeysanaysa iyo messageka cabdirashiid oo diiday intiisa badan waan ku raacsanahay oo waxaana jirta heshiis baa la galaa Eh, wuxuu ku fuli waayeyna eh, lama fiiriyo marka waxaa fiican insha allah raxmaan in heshiisyada la galo la dhaqan geliyaa hadda heshiiskii ugu dambeeyey insha allah raxmaan waxaan rajeynayaa inaanan laga harin oo laga guul gaaro wixii socon waayena si u socon waayeen dee la isla meel dhigo dan kale idaacadaha eh, odayaasha ay wareysanayaan oo meeshiiskaxan bulshada u gudbinayana dee in ay idaacaduhu ay iska daayaan ay bulshada ay gaarsiiyaan ee message fiican nabadeed ah ee aan la gaarsiin colaad beriga halkaas deg- degi jiray iyo berigaan saa samayn jiray iyo waxaas oo dhan idaacadaha ay barnaamijyada dooda qaldan ay qabanayaanna inay naga daayaan ee wax walbana dee magaalada eh, gobolkaan ku nool nahay ama gobolkaan mudug bulshadiisu waa bulsho hadal weeyaan hadal baa qof qof sheegaya abuuraya xumaana hadalkiibaa waxaad arkaysaa magaalada iyo dhan isla qabsadoo kaa horeeyey ee kaaga horeeya meel walba marka eh, xumaanta faafintiisu aad bay u sahlan tahay marka waxaan idaacadaha kula dardaarmaya horta inay message fiican gudbiyaan waxa qaldanna ay ka jaraan idaacadaha Eh, bulshada inteeda kalena dee nabad wax lagu waayo colaad laguma helayo nabadda in la wada qaato Eh, daaqa iyo biyaha iyo wax walba dee bulshada soomaaliya dhaqan bay u lahayd inay wadaagaan Eh, inay isu diidaanna ma aysan ahaan jirin waxyaalaha yaroo jirjiraana dee waxa anaga hadda naga fac weyn inay tahay baan rajaynayaa insha allahu raxmaan ilaahayna eh, xaggiisa waxaan ka rajaynaynaa inuu dhameeyo oo dee bulsho eh, xuduud leh aan colaad ka dhaxayn adduunku way ku yar tahay laakiin siyaasad markay soo dhex gashay way ugu daran tahay marka colaadaas waxaa fiican inaan la siyaasadeen siduu saaxiibka cabdirshiid sheegay in eh, meesha wax ka dhacaan la xakameeyo Eh, waxaan u malaynayaa eh, dhulkan bariga ah ee kilomitirka la isku hayo eh, ama ay dhibaatadu ka dhacdhacdo haddii la isku dardaro waxaan u malaynayaa ilaa boqol kilomitir oo dheerada inay noqon karto Eh, marka boqolkaas kilomitir haddaad martina dad dadka ku nool waa numberka ku nool waad ka garan kartaa iyo numberka uu qaadi karo marka bulshadu waxaa deeqa nabad waxaa deeqa horumar inay gaaraan waxa ay ku gaaraanna waxaa weeye nabad iyo nolol marka insha allah raxmaan ilaahay eh, cadaalada kuwi u laabta oo dee cad- isha cadaalad fala allaha naga dhigo Eh, siyaasiyiinta eh, howlahan dee xumaanta u bedelana ilaahi naga qabanaha gobol ahaan eh, mudug eh, cabdirashiid si fiican baa iyo tiinkiisa iyo ilaa herdedna si fiican baa uga shaqeynaa Eh, si madaxda naga sarreysana dee hawshaani hadda sanadkan waa ka dhab inay ka shaqeeyaan waana ka guulgaarana haddii ilaa iraado marka masiidka aan gaarsiinaya bulshada waxaa weeyaan in fariinta wanaagsan la isgaarsiiyaa Eh, ilaah xaggiisa uu aayad quraan wuxuu kale qulu linaasi xusna Eh, dadka eh, waxaad kula hadashaan hadalka wanaagsan qulu qawlan macruufan ka aayad kala ahayd Eh, dadka marka wanaaga iyo waxyaalaha marka laguma hadlo oo dee hadalka wanaagsan oo qofka ka soo baxo waxa weeye waa fiican tahay laakiin marka la xumaan eh, dee qofkay ka dhacdo xumaantiina dee dhibaato hadda u geysato waxa weeyaan bulshada dhanna uguma jirto horumarna kuma gaari karaan Eh, wanaagooda wuxuu ku jiraa in wanaaga la isfaro xumaantana la iska reebo Eh, taas weeyaan waana ka baxay waana salaamaya dhammaan inta ku jirta nolosha Eh, aa kasoo qayb gasho Eh, waa mahadsan yihiin gudoomiyaha gobolka mudug galmudug cabdirashiid cabdirashiid xaashan cartin waa cabdirashiid xaashi cartan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug maxamuud jaamac oo isaguna khadka telefonka kaga qayb qaadanayay sidoo kale wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha ahna afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel isaguna ee dooda barnaamijka qayb ka ahaa waxaan siin doonaa martada kale ee stuudiyaha sida tooska u fadhida haddii allah ugu daro raalli ka noqdo ee iyadoo barnaamijka dhegeystayaal aanu soo gabagabaynayno
Somali National Speciality Hospital isbitaalka takhasusiga ee soomaaliya national waa isbitaalkaan sugayna oo waayo badan ku sahwinayne mar uun hadduu gaalkacyo soo gaaray waa la mahadiis kaalaya kulligeen aan wada aadne somaali national specialist hospital saaciidaada bulshada iyo wixii sixe caafimaada halka saldhigu ah waa soomaali hosbital
xaaji sabriyow xaajigii waayahan aad ayuu u bukaayo waa iga xanuunsan yahay oo cudurka hayee falkiisa waan bixin waayey dhakhtar walbana waan geeyey oo meel kastoo aan geeyey waxaa la leeyahay xaajigaan waxba ma hayaan taa haysana darisku wayaabayaan oo qof walba dhagaha ayuu gacmaha saarayaa ruux saa loo hayana ma arag haa talaayoon sameeyaa naxaji cambaray miyaadana warhayn isbitaalka isbitaalada ee waayahan bulshadu laga daba dhacay ee somali national speciality hospital warmaye kama warqabee halkee ayuu ku yaalla haddii aan ogahay xaajigaygu intaa uu taahayay isbitaalka wuu angeyn lahaay waxa uu ku yaalaa magaalada gaalkacyo ee gee oge oo haddaba ha ka daahine ka gaarsiiy xaajiga somali national speciality hospital hadda ayaan geynayaayo kaxaynayaa haddii uu jeex xaajigaygu uu caafimaad ka helayo isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan qaybaha uu isbitaalka ka kooban yahayna waxaa ka mid ah sida qaybta raajitada x-ray department qaybta sheebaarka lab section qaybta cudurada guud journal disease department qaybta bukaan eegtada isbitaalku wuxuuna adeegsanayaa kombiyuutaro casri ah kuwii ugu dambeeyey isagoo adeegsanaya kombyuutarka atrason laguna ogaanayo xanuunada keliyaha beerka uurku jirta isbitaalku iyadana lagu baarayo wakhti kooban sheybaarka waxaa lagaga baari doonaa dhacanada baarista kansarka qanjirka brostetka hormoonada ragga iyo dumarka baaritaanka broselka t b-da iyo qeybo kale oo lagu ogaanayo iyaduna baarista muddo kooban ay kugu siinayaan dhakhaatiirta somali national specialist iyo weliba qaybta dhalmada oo ay joogaan dhakhaatiir ku xildheer arrimahaasi welibana adeegsanaya qalabkii ugu dambeeyey ee midwiferiga isbedelka sidoo kale waxaad ka helaysaa dhakhtarka ilkaha kuu qabanaya adeegyada kale ah sida dhaqidda buuxinta bixinta gelinta nadiifinta iyo sidoo kale daweynta sidoo kale waxaa diyaarka ugu ah isbitaalka dhakhaatiir kala duwan sida dhakhtarka caruurta dhakhtarka neerfaha dhakhtarka cudurada guud dhakhtarka ilkaha iyo dhakhtarka lafaha isla dhakhtarka lafaha wuxuu kuu qaban doonaa buuxinta gelinta biraha weliba isagoo adeegsanaya qalab casri ah isbitaalka somali national speciality hospital haddaba somali national specialist hospital wuxuu ku yaalaa dabaqa hoose ee xawaalada hodan global online kasoo horjeedka magaalada karaama wixii faahfaahina intaa kala xiriir taleefankan eber lixal shan konton iyo toddoba sideetan iyo afar labaatan iyo toddobo ama taleefankan kale eber lixal shan konton iyo lix eber shan shan shan hamoogaanin oo horow gaara isbitaalka sanadkan loogu wadabagay ee somali speciality hospital
shirta la qabtaba adooshina warshuushla nabada shaashayniyo shikaatiyo dad shuhuubala iyo shaloombiyo muruwaxsiishida iyo lashahoor hadal shukar samaho adooshayba sheeka la xurdaran la sharanshor meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro
waa hagaag dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka dood wadaag ee raadiyaha cadaado oo si toos aad uga dhagaysanayseen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow ee gobolka galgaduud halka magaalada gaalkacyana si toos aad uga dhegaysanayseen raadiya hayaan ee fadhigiisu yahay magaalada gaalkacyo siddeetan iyo toddoba dhibic sideed aad ka dhegaysataan sidoo kalena waxaad caalamka oo dhan nagala jaan qaadayseen aaladda taminta tooska ee live streamka ee radio cadaad oo dcom iyo sidoo kale website-ka aanu bahwadaagta nahay ee hobya media dcom een martida barnaamijka ee stuudiyaha igula sugan aan markaan siiyo cismaan maxamed cali socdaal ayaan jecelahay inaan siiyo kelmadiisa eh, gebagabada iyo waxa uu kula dardaarmayo guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana dadka dega gobolka mudug
waa mahadsantahay een, waxaan rabaa inaan ku aan idhaahdo marka koowaad dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ha joogaan een, waqti ilahi ha laga baqo ee, walaaltinimada iyo midnimada hala adkeeyo waa qodob koowaad marka labaad ee, si arrintan xal looga gaaro waxaan ku dardaarmayaa nambarka koowaad dad- dhammaan jilayaasha ama dadka saameynta kula nabadda inay iska kaashadaan sidii ujeeddada la rabo loo gaari lahaa haddaan sheego de maamulada matalan galmudug iyo puntland ee heer gobol iyo heer degmo inay iskaashadaan Eh, sidoo kale waxa weeye inay iskaashadaan eh, labada dowladood wasiirada labada madaxweyne oo barnaamijkan dadka oo hadda madaxda u ahna arrintaas inay dhab u qaataan waxaan rabaa inaan meeshaan ka sii sheego in laga aan ka digo weliba haddii international community-ga la rabo maaragtay inay iyadu shirkaas qabato hadda shir lagu ballansan yahay haddii hadafkoodu noqdo dhaqaale laga sugayo in lagu qabto shirkaasu ma biro dhali doono sidaas daraaddeed shirkaas shir soomaaliyeed oo labada dowlad goboleed ay qabanayaan inuu noqdo uusan shuruudiisu ku xiraan hay-adaha caalamiga waxay bixi doonaan inaan laga dhigin ee labada shacbi rabitaankooda iyo labada maamul dadaalkooda in barnaamijkaas muxuu ahaa ee l- lagu wajaho ayaan iyadana soo jeedinayaa ugu dambayntiina waxaan soo jeedinayaa inaan idhaahdo nabadda annagaa rabna ee qofna qofka kale ugama maarmi nabad ugama maarmi karo sidaa darteed dadka xataa reer miyiga iyo dadka saamaynta ku laba in ay fahmaan in adduunka ku- uu naga tegay marka annaga inaan bani aadanaan nahay marka inaan noolaano s- saan u noolaano inaan iskaashadno nabaddan aan ka wada shaqeyno insha allah waa mahadsan yahay wasiirka hore ee dastuurka iyo dibasiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal markaanaan siiyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan oo ka mid a martida ee caawa barnaamijka dadwadaag martida inoogu ah ee haye wasiir ee gebagabadii ee kelmadaada dardaaranka
Eh, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan intii fikradda ka dhiibatay ee dooda idaacadaha qabtayna aad baan ugu mahad celinayaa sababtoo ah baahiyaha iyo qorshayaasha lama dareemi karo haddii aanan sida ay yihiin la dareemin Eh, inta maamulada kala duwan ama heer gobol ha ahaadeen ama heer dowlad goboleed ha ahaadeene kaalinta ay ka qaateen iyo sida hadda uga howlan yihiinna waa ugu mahad celinayaa labada maamul iyo shacbigoodaba waxaan ku boorinayaa wax kasta ha kala qabeen ayaga isu dhan Eh, xinqad yar oo hadda jirta in lagu boodo waxaa ka fiican wakhtiga dheer in tanaasul badan la muujiyo sidoo kalena la iskaashado cidda haddii ay isdilaan iyo haddaysan isdilinba dhulka ilaahay wada siiyey kuwa- ka wada degi doona inay ayaga yihiin inay ku baraarugaan aana isku tanaasulno Eh, wixii la qabanahayana si qorshaysan sida wasiirka hortay sheegay oo annagu aan u madax bannaan nahay labada dowlad goboleed iyo shacbigooda in lagu saleeyo ee aan lagu salaynin qorsho meel bannaanka ah laga keenay faa'iido yaroo wato dartiisna intaan u tanaasulin hadhow gadaal naga fashiliyay waa mahadsantihiin waa mahadsan yahay wasiirka ee markaana aan siiyo wasiir ku-xigeenka ee sportiska iyo dhalinyarada galmudug abshir cabdishiikow Een, wasiir een, marka ee, wasaaradda dhalinyarada marka la yidhaahdo waxaa si gaar ah ee, aad moodaa in dhalinyaradu idiinsoo hoosgelayaan marka ee, maadaama dhalinyaradu ayagu ay yihiin dadka colaada iyo dhibaatada had iyo jeer iyagu maaragtay ee, inta badan saameynta ay ku yeelato maxaad kula dardaarmaysaa khaasatan dhalinyarada ee gobolka mudug ee caawa fursadda u helay inay ku dhegaystaan
Eh, waa mahadsan tahay Een, waxaan u malaynayaa eh, noolo kasta adduunku nool waxa uu daneeyaa ama uu maaragtay ii sheeg dan oo waxa weeyaan nabad inuu ku noolaado Een, horta marka ugu horreysa waxaan ku baaqayaa nabadda in laga shaqeeyo dhinac walba oo ay leedahay Een, marka xiga een, waxaan rabaa inaan idhaahdo madaxda ugu sarreysa een, labada maamul in laga shaqeeyo in maamulkaasi hoos u daadego dib u heshiisiintaas hoos u daadegto ee xafiisyada ay tooska u qusaysana lagu empowergareeyo oo lagu maaragtay awood lagu siiyo inay arrintaas xalliyaan ee sidoo kale dhaqanka maaragtay een, labada dhinacna door muuqda laga siiyo een, sidaan horeba u sheegnay insha allahu tacaala dhalinyar ahaan waan xooga saari doonaa in insha allahu ay qeybta ku aadan qaataan laakiin wax walbaa waxay ka suurto galaan waxa weeyaan dadka bayska u ah maaragtay meesha dhibku ka jiro Een, haddaan maanta adaade ka tago ee tago meesha la yidhaha gaalkacyo berri baan kasoo laabanaya marka een, waxaa laga rabaa dadka salka oo asalka u ah ama gogosha u ah meesha dhibka ka jira inay si dhiible ah u qaataan nabadda meesha ka jirta gaar ahaan guddoomiyaasha ee labada gobol iyo guddoomiyaasha een, degmada oo runtii laga rabo ayagu inay si hoose oo maaragtay habeen iyo maalinba leh iyagoo wada shaqeeyaan arrintanina ay si gaar ah aada moodo inay uqseynayso oo maaragtay maadaama ay labadii maamul wakiil uga yihiin marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada reer galmudug oo runtii een, sida la isla qiray wakti aada u fog kusoo jira dhibaatada noocan ah oo loo adeegsanayay inay maanta garawsadaan inay yihiin marka dib loo akriyo dhibaatooyinkii soo dhacaya dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaartay een, welina ay kusii socdaan marka waxaan rajaynayaa inay baraarugaan ogaadaan in maanta waxa adduunka laga raadiya ay tahay nolol wanaagsan iyo camal suuban oo ilaahay in lagu heraado ah marka intaa haddaad weyso macnaha waa khasaartay marka waxaan leeyahay inay wasaaradoodana la shaqeeyaan dhibaatada iyo qoriga ay wadaanna ay iska dhigaan una muuqdaan dad nabadda ka shaq maarata ka shaqaynaya taariikh cusubna ka bilaaba gobolka mudug een, maamuladuna inay ku gacan siiyaan ayaan rajaynaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan radio cadaado iyo radio hayaan iyo dhammaan martidii ka soo qayb gashay waxaan iska halmaamay inaan u mahad celiyo run ahaantii xukuumadda hadda jirta ee soomaaliya ee gacanta ka geysanaysa muuqata in nabad ay ka dhalato gobolka mudug run ahaantii ballanqaadadeedii horena ay ku jirtay marka waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin gaalkacyo ama gobolka mudug oo nabadi ka dhalata waa soomaaliya oo nabadi ka dhalatay waxaan rabnaa inaan arrintaas ku wada baraarugsanaano ee ka wasaarad ahaan iyo dhalinyaro ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan awooddeena tan ugu badan ku bixino inaan gobolka mudug dhalinyarada isu keeno ee dalladu samayno iyagu ay noqdaan kuwa gacantooda ku joojiya insha allahu tacaala
waa mahadsan yahay e, kaasi waxa uu ahaa wasiirka sports waa wasiir ku-xigeenka sportska dhalinyarada galmudug abshir cabdi shiiqob akhyaartan dhegaysataay waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijka dood wadaag ee raadiyaha cadaado oo si toosaad iga imaanaya stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado uu ku leeyahay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug waxaa sidoo kale barnaamijka uu si toosa uga baxayay idaacadda hayaan ee ku yaal ee ku taala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo laga dhegaystay deegaamano badan oo ka tirsan gobolka mudug barnaamijka dood wadaag dhegaystayaal caawa oo aanu kaga ku soo qaadanay ee heshiiskii dhowaan galmudug iyo puntland ay ku gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee lagu xalinaya colaadda ku soo noqnoqotay gobolka mudug een, barnaamijkaas dhegaystayaal oo dooda caawa aanu kaga hadlayn waxaa marti inoogu ahaa wasiirka hore ee dastuurkii dib u heshiisiinta galmudug cismaan maxamed cali socdaal iyo sidoo kale ee, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan wasiir ku-xigeenka sboortiska ee dhallinyarada ee galmudug abshir cabdishiiqow waxaa sidoo kale barnaamijka marti inoogu ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha ahna afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel waxaa sidoo kale marti barnaamijka inoogu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka puntland maxamuud jaamac dhammaanba martida barnaamijka ay nagala qayb qaadatay aad baan ugu mahad celinaa dhegaystayaal intaa waxaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dood wadaag ee raadiyaha cadaado oo si toosa idiga imaanaya stuudiyaha raadiyaha cadaado ee magaalada cadaado waxaan sidoo kale u mahad celinayaa farsamo yaqaanada dhanka farsamada gacanta inaga siinaya dhanka magaalada gaalkacyo saaxiibkay xasan fantastic iyo magaalada cadaado oo jile jaamac jile uu gacan iga siinayey barnaamijkan dhegaystayaal mid xiga intaan ku kulmi doono toddobaadka soo socda haddii allah wadda raalli ka noqdo waa anigoo jarmaarka maxamed maxamuud jarmaarka suuley oo barnaamijka idiin daadahinayay oo idiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
shekada socotaanu sheekuna he kaasheexa wixiina sharaf dilayey kaasheexa wixiina sharaf dilayey shida nala joogtay bax shida naga bax shaar soo socota shibirtiin abadeed shalay ka buugtay shuuta u soodeen shidana la joogtay bax shidana shaar soo socota dayran shidana la joogtay bax shidana shaar soo socota dayran insha allah shuushkeenuna waa shafar culaaliya shibirtiin abadeed shalay ka buugtay shuuta u soo deg
aliiba shilalkay jashada dhigata shirkaysato gulasha mintaayo jalandiga taabku kala shubadkaa shuushaan ku yimaad qalboobdamidu duushaan ku yimaad qarboobta midoo shagdiba shirixyadiiyo kuruskiyo shaalmaydhaqda inuu la shuubtiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo u sheegay nafta la shuufayo madida sheegani bashaaraqantee bilaawaha jalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo shucubta ku dhegaan raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showreen qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqaloo dhigahayay arago shukidaluu u qodahayay duminu shawiyo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo dhaqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay kasheexa wixiina sharaf dilay
shakada socotaan u sheekunaheen kashaxa wixiina sharaf dilaye kashaxa wixiina sharaf
aliiba shilalkay shashada dhigata shirkaysato kulasha mumtaayo jalandiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qaboobta midu duushaan ku yimaad qalboobta midoo shagtiba shirixyadiiyo kuruskiyo jaalmayraqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo u sheegay nafta la shuufayo madida sheegani bashaaraqantee bilaawaha jalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo shucubta ku dhegaan raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showreen qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqaloo dhigahayay arago shukidaluu u qodahayay duminu shawiyo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo dhaqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay kasheexa wixiina sharaf dilay
shakada socotaan u sheekunaheen kashaxa wixiina sharaf dilaye kashaxa wixiina sharaf dilaye shidana la joogtay bax shidana ka bax jar soo socota dayran shidana la joogtay bax shidana ka bax jar soo socota dayran insha allah juushkeenuna waa shafaa culaaliya shimbirtii nabade jalada buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade jalada buubtay shuuta u soo deg shidana la joogtay bax shidana ka bax jar soo socota dayran shidana la joogtay bax shidana ka bax jar soo